ahlan wasahlan wmarxaban bikum salaamullaahi calaykum waraxmatu tacaala wbarakaatuhu dhegeystayaal kulanti wacan wanaagsan idaacadda star f m codso gobolka waqooyi bari ayaa dhegeysanaysaan dhegeystayaal taarikhda waxay ku beegantaha kow iyo tobanka bisha koob iyo tobnaad ee noofembar sanadda labada kun koob iyo labaatanka kusoo dhawaada barnaamijka hogaanka oo khamiis weliba aan kaga hadalna arrimaha qoyska dhegeystayaal waa mid markaasi aan ugu gol leenahay sidii aan xaaladaha markaas taagan aan ku dejin lahayn kuna kubicin lahayn kana soo saarno qoysas markaasi wanaagsan qoysas markaasi qiimo leh qoysas markaasi deesho ku mudan dhegeystayaal markii loo fiiriyo qumadaha kale barnaamij markaasi qoysaska aan wax badan oga saacidno sidoo kalena aan isku keenno dadka markaas waxyaalaha kala dhaliilsan ama waxyaalaha qaar markaas isku qabaan sidoo kalena fahmaan nolosha waxay tahay ee guurka ku saabsan ama qoyska ku saabsan dhegeysan wax walba ay ahaataba saakana barnaamijka qodobka dooda iyo sidoo kale aan ku filin doono bal waxyaalaha qaar dadka ay ka fahamsan yihiin ama sidoo kale ay ka og yihiin bal wuxuu yahay hinaasaha haddaba maseyrka ama hinaasaha ayaan saaka dhegeystayaal barnaamijka ku eegi doonaa kana hadli doonaa waxyaalo aad u tiro badan oo dadka qaar markaasi aan fahamsaneen sidoo kalena oo qofka uusan is ogaan karin markuu hinaasuhu ku dhaco ama markuu maseyrka ku dhaco nin iyo dumarba hadaba sidee maxaa waxyaalaha markaasi keeni karo sidoo kalena kusoo kordhin karo qofka noloshiisa maxay tahay hadduu hinaaso hinaasahana waa sidee qofka wuxuu ka bedeli karo noloshiisa weliba sidoo kale qofka muxuu ku tusin karaa haddaba hinaasaha mar weliba astaan uma aha jaceyl sida markaasi horaan loo yiri dhegeystaal haddii hinaasaha aad u malaynayso mar weliba inay tahay mid astaan jecel u ah laakiin sidoo kale waxaa mar qaar laga yaabaa inuu hinaasuhu u wato mid markaas dabeel ah oo sidoo kale doonayo in markaas guriga uu ku dhufato ama dabeeshaas guriga ku dhufato sidoo kalena uu dhibaato burbur xoogan uu kasoo gaaro gurigaas sidaasna uu ku kala barakaco ama sidaasna lagu kala cararo laakiin waxa uu yahay hinaasuhu qof korta muu fahansan yahay waa sida adiga markaa hinaasuhu ama sidoo kale masiirka qofka uu dareemo dareenkiisa waa sida siduu noqon karo marka laisla barbardhigo laisla fiiriyo noloshiisa waxa uu qofka niyada uu markaasi ka dareemi karo maxay tahay waxa qofka ku soo dhacayo ma gabadha ninka ay rabtaa mise ninka sidoo kale gabadha uu rabo mise wax kale ayaa halkaasi ku hoos dugan oo ku hoos jiraa dadka asxaabta dadka qoysaska leh ayaa keliya markaasi barnaamijka u furan yahay sidoo kalena fahmi karaa sidoo kalena qeybaha dambe ayaa markaasi fursadaha kala duwan u siin doona hadduu eebbaha raali ka noqdo idaacadda star f m codka gobolka waqooyi bar eber toddoba eber laba saddex shan eber eber sagaal eber eber toddoba sideed eber hal eber shan hal eber shan haddaba dhegeystayaal markaasi aan firin haynaasa haddaba ma nuuriyaan reerka ama guriga ama qoyska ma nuuriyaan mise waxaa uu keena mid markaasi kala tafaraaruq iyo sidoo kale qofka oo markaasi buuqi qayli ama xumaan sidoo kale noloshiisa ama uurkiisa uu ka buuxin karo sidoo kalena uu ku burburin karo dhegeystayaal sidaba horaan aan sheegnay dhegeystayaal hinaasuhu mar weliba astaan umaaha jaceylku waa mid markaasi dabeel uu ku noqon karo ama duufaan uu ku noqon karo qoyskaasu sidoo kalena uu ku burburi karo labada dhinacba hadduu ninka kaa hinaaso waxaa laga yaabaa hinaasahaas in markaas ulajeeda iyo arrimo kale uu kaa leeyahay sidoo kalena uu doonayo in noloshaada uu ku soo afjaro sidoo kale haddii gabadha markaasi hinaasuhu ayadana dhinac kale u rogto waxay markaasi u adeegsan kartaa qayb wanaagsan iyo sidoo kale qayb xun haddee markaasi ay hinaasto gabadha way hinaastay haddee ninka uu hinaasana wuu hinaastay haddaba maxaa dabayaallaa haddaba waxyaalaha markaasi dabayaala dhegeystayaal ilaa iyo saddex qodob ama shan qodob ayaa markaas iniin dulmari doonaa laakiin marka hore iyo ogolaada inaan soo qabto mid ka mid adeega qeybta barnaamijka ah dhegeystayaal haddii hinaasa macnaheedu a garanaysaa wax badan ka ogo wax badan ka fahan dhegeystayaal haddaba duniyada way markaasi casriyowday oo dhegeystayaal duniyada way tallaabsatay oo waxaa markaasi la joogaa dunya casri ah adeega internetka waxaa markaasi noqday mid markaasi mar weliba laga maarmaan ah waayo waxaa markaasi kaga faaideysan karta adeegyada kala duwan ee markaad haysato internet waxaa markaasi helaysa adeegyada dowladda sida markaasi codsashada baasaboorka laysinka darawalnimada iyo waxa la midka ah sidoo kale waxaa qofka markaas aad ka helaysa adeegyada markaasi qaaska u ah qofka inaad markaasi faamiliga asxaabtada halkaas aad ku wada hadashaan ku wada kaftantaan ku wada qosashaan iyadoo markaasi adeega internetka ad isticmaalaysaan weliba qeybta markaasi facebooka wicitaanka weliba whatsappka waxaaso dhan waxaa markaasi kuu fududaynaya kuuna sahlaya shirkada isgaarsiinta safaricom dhegeysa qeybta markaasi internetka data star five four four hash ama xidig shan afar afar afar geys dhegeysa ma leedahay telefoon casri ah internet ma isticmaasha waxaan ula jeedaa inaad markaasi aad imikan aan ku leeyahay inaad booqan karayso shabakada safaricom ee www star f m co k si aad u hesho warar markaasi xaqiiqo ah oo sugan dhegeystayaal ah markaasi taas waxay kaga turjumaysaa inaad internetka qadkiisa xawrgiisa aada u sarreeya inaad isticmaalayso ama youtube-ka sidoo kale waxaad ka daawan kartaa muuqaalo diini ah wax waliba markaas wax ku oolka ah noloshaad wax ka bedeli karo muuqaal muuqaaladaasi oo kuwa diini ah haddaba dhegeysa fariko waxay markaasi kuleeda ka fadaysa adeega internetka si aad u hesho waxyaaba badan oo aad markaas u baahan tahay oo in badan aad hamuun u qabtay sidoo kalena dhibaato laakiin ay ka haysatay qeybta internetka laakiin safaricom ayaa iminkan kuu fudlaysay waxay ku leedahay aniga taasi kaa saxnay oo iminkan waxaan ku leenahay sidaa doonto adoo isticmaali karta xirfadaha cusub ayaa sidoo kale qofku kaga baran karaa weliba gaabdhaha inay markaasi ka bartaan qeybta ugu wanaagsan ee cuni karinta haddaa markaasi ay dhibaato ka haysato qaabka markaasi cunada loo kariyo sida carafta sida wax loo soo saaro sida markaasi laiskugu rido cunada ama sidoo kale loo kala saaro sidoo kalena inay markaasi raalli aad markaasi ninkaada kaga dhigato haddii xitaa hal habeen ama hal maalin uu markaasi kaa xanaaqo kaa ama buuq aad markaasi isla gashaan waxaa sidoo kale adigoo meel kale aadin meel wado dheer marin ayaa laga yaabaa inaad sidoo kale ku raaligelin karto cunno markaasi khatar ah hal maalin oo keliya aad u kariso haddaba dhegeysta bal ka waran dhegeystay adigoo telefoonkaada gacanta ku haysta ayaad wax weliba dhammaystiran karaysaa dhegeystay sidoo kalena la socon karta dunida iyo weliba daafaheeda sida wax u kala socdaan waa goorma waa markaad internet haysatid adeega internetka shirkadda isgaarsiinta safaricom ma jeceshay inaad muxaadaro gabeeyo iyo waxyaabo kala duwan aad markaasi ka daawato internetka maanta waad haystaa shirkadda isgaarsiinta safaricom ayaa markaasi kuu fududaysa waxay ku leedahay star five four four hash ama xidig shan afar afar afar geys ayaa markaas u adeegsan kartaa una isticmaali kartaa shirkadda dhegeystayaal si aad markaasi howlahada si wanaagsan kugu kala socdaan si wacanna wax uu kala waato dhegeystayaal aan kuugu sii dara dhegeystayaal shirkadda isgaarsiinta ee safaricom waxay markaasi sidoo kale u fududanaysaa dadka aan awoodin inay markaasi waa sidoo kale shaqooyinka ay ka dalban karaan nooca weliba iyagoo adeegsanaya internetka ee safaricom dhegeystayaal noocyo kala duwan ayuu internetka u kala baxaa dhegeysta laakiin adiga waad isticmaali kartaa midka labaatanka shilin midka soddonka midka markaasi kontonka midka boqolka midka bisha wiiglaha ama isbuuclaha iyo sidoo kale midka markaasi maalinlaha waad isticmaali kartaa waa maalinla isbuucle iyo sidoo kale bille dhegeystayaal internetka ee safaricom ay ku hayso dhegeysan waana qiimo aada u jaban adigoo asxaabtaada iyo weliba shaki walwal markaas aysan kaa gelin ama qadka kaago ah ama adoo dhexda socotaa howla markaas kadiis ay kugu soo boodaan laakiin howlahaas dhammaan waa ku dabari kartaa shirkadda isgaarsiinta safaricom weliba qeybteed markaas internetka ee star five four four hash dhegeystayaal bangiga k c b ayaa markaas ayagana garab ku siinaya macaamiisha ama garab doonayaan inay siiyaan sidoo kale loo kobciyo ganacsigooda bal ka waran goobta ama qof waliba ama goobtu adiga aad joogto kula joogo oo xaqiijinaya in wax waliba ay dhammaystiran yihiin oo aad markaas doonayso inay dhammaystirnaadaan waxaa markaas jeceshahay in aabbaha hooyada asxaabtaada in markaas ay garab ku siiyaan sidoo kale aan weligaasan u hilmaamin laakiin dhegeysta haddaba bangiga k c b ayaa saaxiibka halkaad joogta isla markaana xaqiijinaya inuu ganacsigaada heerka doonayso uu kaa gaarsiiyo una ka aha qabtiro kcb bank waxuu markaasu leeyahay in ka badan ilaa iyo laba boqol oo laan oo guud ahaan dalka waxayna markaas waxaana ka helaysaa dabcan dalalka kenya rwanda burundi tanzania sudan iyo etoobiya bangiga k c b wuxuu markaasi leeyahay adeega kala duwan sida markaas maalgelinta xoolaha hagbadda maalgelinta ganacsiga adeegyada hagbadda ama ayuutada waxaa markaas qofka kaga faydaysan kara dad iskugu imaado ama sidoo kale soo aruursaday maalgashi doonaya inay samaystaan tiradooda markaas bangiga uu ka rabo inay udhexeyso shan ilaa iyo konton qof waxaana waxayna fursad markaas u helayaan inay helaan ilaa lacag gaaraysa shan iyo labaatan milyan oo lacagta dalkani kenya muddo lix sanana qofkaas ama ay kusoo dhammaystiri karaan lacagahaasi bulshada soomaaliyeed waa kuwa markaas isticmaala hanaanka hagbadda ama ayuutada adeegan ayaa markaas u noqonaya in markaas ay si weyn uga faidaan ama uga faidi karayaan bangiga waxauu markaasu leeyahay adeega k c b sahal bank waxaa markaasi qayb ka ah bangiga k c b oo ah adeeg markaasi waafaqsan shareecada islaamka waana hanaan aan keliya markaasi ka shaqayn kobaca dhaqaalaha balse u hogaansan qiimahaaga iyo sidoo kale sharaftaada markaasi kobcin karaya dhaqaalahaada wuxuuna siinayaa ama ku siinayaa adeega ama adeegyada kala duwan oo waafaqsan shareecada islaamka waana adeeg markaas u gaar ah muslimiinta si ay uga faa'idaystaan maantaba ka faa'iidaysta adeegyada k c b oo tag laanta kugu dhaway bangiga dhammaan laamaha kala duwan ee bangiga ayaa markaasi ka helaysa adeegyada k c b sahal banking dhegeysta ma tahay ganacsada macaamiil ka ah bangiga k c b bal waxaad noo sheegtaa sida uu bangiga k c b uu ku caawiyo adiga iyo ganacsigaaga dhegeystayaal wixii macluumaad dheeraad ah kala xiriir k c b eber toddoba hal hal eber sideed toddoba eber eber eber ama whatsappka eber toddoba hal hal eber sideed toddoba eber sideed toddobo ama boqol laanta kugu dhow ee bangiga k c b dhegeystayaal waana saaxiibka markaasi bangiga maantaba ha iska beeldirin oo markaasi haslayiicin oo waa inaad ka faiistaa waxyaalaha markaasi shirkada bangiga ay ku keentay ee bangiga k c b bank dhegeystayaal idaacadda star f m oo codka gobolka waqooyi bari dhegeystayaal qadaradaasi mid ka mid ah adeega- adeegyada qeybaha barnaamijka ay ka mid noqon doonaan ilaa intaan kasoo gaarayno tobankii qadar soddon daqiiqa ee barqinimo dhegeystayaal dhegeystayaasha laakiin qadadka telefoonada ayaan gowrara u furi doonaa markaan isku soo laabano ee warka sagaalka sunaxan biidn illaahi tacaala laakiin marka hore dhegeystayaal bal qodobka dooda saaka barnaamijkan diiradda ku saarana kaga hadlayna dhegeystayaal waxay tahay daba maxay yahay muxuu yahay waxaa markaasi kasoo saaka aan ar- arkayno ama sidoo kale qofka uusan fahansanayn sidoo kale uu fahmi karo asaga noloshiisa marka loo taabto loona sidoo kale qaa- qaada dhigo wuxuu markaas yahay hinaasuhu ama maseerku dhegeystayaal inkastoo laleeyahay maseer weliba ma ahan in markaasi ama astaan uma aha jeceyl laakiin waxaa laga yaaba marar qaar in qofka gabadha ay aada u hinaasto sidoo kalena ay maseerto maseerkaasina dhibaatada uu u keeno in markaasi qabkaas qofkaasi jaceylka ay u qabto keli ah markaasi u arko in ay markaas u muuqato ama sidoo kale waxaa u sawirmanayaa ayadoo sidoo kale ama ninka sidoo kale gabar guursanin ama naag kale guursanin ama dumar kale guursanin ayaa waxaa u sa- u sawirmanayaa ama sidoo kale arkaysa in uu xaas kale uu guursan doono waxaa markaasi ay buuqaysa hanaaqaysa oo waxay markaasi durbo bilaabaysa in ay markaasi indhindhayso fifiiriso ninka sidoo habdhaqankiisa iyo socodkiisa ayaa markaasi ay leedahay war saaxibkuuma bogina maxaa dhacay laakiin taasi waa mid sax ah ay gabadha markaasi leedahay inay ninkeeda keliya ku ilaashanayso kuna fiirsanayso sidoo kalena ay doonaynin in gacan kale ee halkaasi ama dowlad kale ee halkaasi aysan ka as-aasin dhegeystayaal haddii dowlad kaleo ninka doonaya inuu as-aaso asagana markaasi uu iska dhigay hay-adda qaramada midoobay oo sidoo kale uu leeyahay waa markaasi dowladda qi- khilaaf ayaa dhex taagan waa in markaas maslaxa la hela oo sana leeyahay waxaa markaasi soo baxaysa in markaasi dowlad kale uu as-aasaya lexeelada ayadana dowladdaasi ma bur- ma istaagayso oo waxaa markaasi dhacaya in dowladdaasi ay burburto oo cagaheeda sana ku istaageen waxaana qaadanaysaa muddooyin saacadooyin waqtiyo fara badan dhegeystayaal oo labada qof ay markaasi indhaha iska fiiriyaan oo keliya haddaba hinaasahu sida aan sheegay baa astaan uma aha jeceyl dhegeyste marka gabadhu hinaasto waxa way oysaa oo markaas way oydaa way oydaa gabadha oo aad ay markaas u ilimaysaa iyadoo markaas cisno ogeen qoyska ay ka dhalatay ma ogo xitaa caruurteeda ma ogaan karto laakiin waxay mararka qaar isku xirtaa gurigeeda iyadoo markaas gudaha guriga u cararto halkaas ay ku ohin dhamaysataa kadibna way soo kacda ayada haddana iska aamusaysaa ileen ma haysato garab kale oo markaasi aa- aamusin karayso xitaa haddii ninka uu imaado waxaa uu markaas marar qaar dhacdaa weliba sida soomaalida aan ku naqaano in markaasi dhibaato ninka inuu kala kulmo gabadha ama wax ay kusoo tuurto ama dhaawac ay gaarsiiso ama waxyaalo kale ilaa waa qof markaasi aada u hinaaso oo haddii ninka gabadh uu arooso mise qof kale ama reer kale markaas asagana uu yageeleelo ama soo saaro waxay markaasi gabadha noqotaa mid aada caloosha uga gubato mid markaasi aan eh, isxamili karin mid markaasi marka qaar is leedahay dabcan waa inaad isgeejisaa oo issoo saartaa gabadhaasi ay- uu kula soo guursada hoos iskugu dhigin laakiin taasi marar qaar way sheegtaa markii loo imaado oo waxa markaas iska dhigaan kuwa aan waxba aan dareemaynin oo gabadha kale u guursaday laakiin markii laga tago oo dadka ay kusoo hadal qaadaan na ninka gabar kale muu kula guursaday maxay gabadha kula guursaday maxaa ninka maxaa ku dhacay muu fududaade ilaa waa hablo kale markaas usoo wareegayaan ama usoo martinayaan laga yaabaa in markaas gabadha ay boogtii ee markaas in yar ay kasoo kabsanaysay ay haddana kusii kicinayaan oo waxaa markaa laga yaabaa waxyaalaha markaas ayada qaaska u ahayd waxyaalaha markaas ayada xasuusteeda u ahayd in markaas marar qaar ay maskaxdeeda ku dhufin weyso oo markaas leedahay ma wixii habeen hore aada haysatay mise wixii maalinta aada haysatay mise wixii farxad aada haysatay miyaa iminkan hab kale ama gabar kale ama qaab kale markaas ay kaaga dustay ama kaaga baxday waa sidee nasiib daro waxaa laga yaaba waxaas oo dhan inay gabadha ku cilooto ku oyso xitaa isla markaaba laga yaaba sida hadda ka hore lii sheegay gabar laga yaaba ee dabcan waxay gubatay laba bilood ka hor kadibna waxay is ogaatay in gacanteeda dhaabac uu ku yaalla waxaana weydiisay gabar walaasha ayada ka yar iyadoo markaas gurigooda joogto waxaa la weydiiyey waxaa lagu dhahay fartuune gacanta maxaa kaaga dhacay maxaa gacanta sidan dhan ay kugu go-da way yaabtay isla markaasi walaasheed iyo hooyada u sheegaystay ayaa aayadaba xitaa markaas ay kusoo baraarugtay inay dhaawaca gabadha qabto waa dabcan waxyaalaha qaar ay isgaarsiiyaan laakiin isma ogo waxay gabadhaasi ku gubatay wax ayada ku daatay laakiin wixiina ma ogo wakhtiga ay ku daateen wakhtiga ay gubatay laakiin gacanta waa ma- gacan markaasi dhaawac ka muuqato waa gacan markii had- saa loo daro qofka uu xanuunsan karo ama dhaawaca uusan weli bogsanin laakiin gabadha waxay markaasi yaabantahay way fiirisay gacantay fiirisay waxay u- waxay u ekaatay marka gacanta ay ayada wadato ay gubatay inay tahay gacanta walaasheeda markaasi loogu ciyaarayo la- ama loogu kaftamayo way yaabtay weyla ahan weyse way iska amusay hooyada markaa la hadashay waxaa lagu dhahay fartuun maxay tahay gacantan hooyo maxaa kugu dhacay way aamusay way jawaabi weysay way garan weysay gabadha waxyaalay ku dhacay kadib waxyaalahaas waqtiga markii laga joogo oo reerkii ay joogtay gabadha soo xasuuxidhaada dhaawacan markuu igaaray aniga ma garanayo ma garan kara ilaan gabadha waxaa laga yaaba dhaawaca intii markii gabadha kale lala aroostay mase lala guursaday ayaa laga yaabaa in markaas dhibaatada ay soo gaartay mararka qaarna waay haboon tahay in qofka adiga markii aad arrin aad sameyn rabto mase qofkana ogaan karto inuu aad ku jecel yahay mase aad ku dareenayo qofkan aad tahay qof markaas garabkaada ah qof markaas ehelkaada ah qof markaas aan markaas ina kala fogaan karin waxaa marar qaar lagaa doonaya in aad la socoto bal xaaladeeda haddii xitaa gabar kale aad guursanayso mise suurtagal aad u raadiso in dhibaatadaasi ay gabadha soo gaarin oo markaas dhibaatada ay markaas kugu sii cuslaanin oo qofka kale dhibaatada inaad si dhow ula sii socotid oo aad dhahdo bar ka warhaya oo lasii socda iyo dhibaato kale issii gaarsiinin waxaa laga yaaba xitaa in caruurta ay iska daryeesho hooyada ilan waa hooyo markaasi masiirsan waa hooyo markaasi dhibaatada iska haysato waa hooyo markaasi aan waxba kala ogeyn laakiin mar bay soo baraarugaysaa markay soo baraarugtana ma hadlayso oo waxay markaas noqonaysaa qof markaas indhaha murirba kaa eegaya kaa fiirinayo markay kusoo fiirsana balaaya kuu taagan ilan hawada ama gabadha aad wada joogtaan waxay ku fiicantaa markay kuu dhoolla cadaynayso markay kula sheekaysanayso markay wax kula wadaagayso laakiin waxaa nasiib darro ah markay gabadha ama gabadha aad wada joogtaan markay kaa carooto marmase kaa masiirto inaase ay dareento waxaa markaas uurkeeda wixiina ay ka gabsato ama kasoo bogsato waxaa adkaanaysaa in ay markaas wixii dhan ay kula wadaagayso kuu sheegaysa inay ku qirato ama ku sheegto waxay markaas adkaanaysaa inay leedahay reerkaada iska burburinin oo reerkaada dhibaato iskaga keenin balse caruurtaada iska iska dhaqo caruurtaada ha ka dhex bixin isagana dee waa hagaag marka uu ninka hinaasayo wuu aamusaa haddaba horaan waxaan yiri markii gabadha hinaasto way oydaa oo ooyintaasi dhibaato fara badan ay u keentaa gabadha xitaa caloosha aada uga hortaa haddaba ninka markuu hinaaso wuu aamusaa oo markuu aamusayo muxuu yahay guriguu soo galaa xitaa ma soo waco gabadha gurigu albaabku iska soo galaa wuxuu leeyahy albaabka maa naga furtid maxaa inta dhan u haysataa albaabka may naga furtid kadibna asagoo xitaa dharka iska bedelin shaqada ka imaada ayuu fadhiga laga yaaba inuu iska fadhiisto gabadhiina sidoo kale ula hadlin halkaasay gabadhana ka firinayso leedahay maxaa isbedelay oo maanta uu la aaminsan yahay ninkii yuusuf ah ilaan kama baran markuu soo gelayo waxaan kaga bartay salaamu calaykum say tihiin saaka si nimad baa inaga baxeen wax isbedel ma jiraa maya xaaji waa diyaar waxaan kuu keenaa bal cabitaan ii keen bas wax ii keen hay waa diyaar bal wixii iyadoo sida ay ku ogeed gabadhii ayaa haddana ninkii wuu aamusay wuxuu u aamusay haddaba haddaa aragto ninkaadoo aamusan ama kaa aamusay ama sidoo kale kula hadlayn saddex iyo afar maalmood far baa kugu godane waa ina markaasi adigana soo saartaa oo sidoo kale ninkaada weligaa maro adiga waad hinaasi kartaa laakiin weligaa ninkaada yuu kaa hinaasin waa sheega markaasi aan kuu sheegay ninkaada weligaa yuu kaa hinaasin laakiin adiga waxaan ku leeyahay adiga waad hinaasi kartaa waa guul haddii markaasi ninka uu dareemo in gabadhiisa ay hinaasto iyadoo waxba ay ku ogeen laakiin marar qaar ay dareento in culeysyo ama soo fuulayo gabadha waxaa laga yaba iyadoo fadhiga iska fadhido mise tvda iska fiirsanayso telefonkada ku mashquulsan bay isjaamgarayn hal mar bay isjaamgaraynaysa gabadha buuq ayaa gelaya calooshay ka holcaysa waxay leedahay maxaa dhacay waxaa isoo fuula maxaa murugaan dareemayaa cid kale markaas mala dareemayso waxay leedahay murugadan aan dareemayo maxay tahay waxaan wax baa isoo galay waxa isoo galay maxay tahay kadib ninkay fiirinaysa waxay leedahay far baa kugu godan maxaa dhacay bismillah telefoonka ku mashquulsaneed maxaa iminkan aniga ugu soo jeysatay sheega markaas gabadha ay dirbo ku soo boodayso haddaba ninka hadduu hinaaso hinaasahaasi waxaa laga doonaya gabadha markaas inay ogaato dabcan waxaa markaas ku qasbeeye ama waxaa ku qasbay in ninkeeda uu aamusay waa inay jawaabta rasmiga saxdana ay xal ugu heshaa intay markaas aarinta sii daba dheeraan sidoo kalena uusan ku soo boodin oo xaalad adag markaas la gelin markay gabadha hinaasto waxay markaas karaahaysataa ninka waxay karahaysanaysaa ninka ama dhibsanaysaa ninkaasi in ninka xitaa guriga uu imaado in ninka caruurta xitaa sidoo kale kasoo agdhowaado in ninka xitaa markaasi yacni hadalkiisa ay maqasho dabcan way dhibsanaysaa waxaan markii lagu leeyahay dadka khubarada nafsiga cilmu nafsiga waxay ka hadlayn leeyahay gabadha markay hinaasto oo markaasi ninka ay karahaysanayso waxay kaga sii jeceshahay kaga marxabaysadan tahay markuu agteeda imaado oo sidoo kale uu agteeda la joogo saddex iyo afar maalmood oo sidoo kale meel uusan ka aadin shaqana uu ka aadin gurigaasi fadhiga iyo weliba jiifka uu u dhexeeyo keliya waxay keentana ay cunto oo sidoo kalena uusan dalbin ama sidoo kale uusan amrin waa hadday gabadha ka hinaasto mise ka masiirto adiga gabadha hadday markaa masiirto ha dalbin oo ha qasbin oo waxaas waxa keen ha dhihin waxa waxa sameey ha dhihin shub iska dheh dharkaada iska xiro wixii markaas lagugu talagala cun wixii markaa hadday kugu talagelina kasii soco intaa intay ka degayso laakiin haddii aad ka maqnaato hinaasahaasi wuu si kordhaya wuuna sii badanaya waxaana markaas noqonaysaa mid markaas welwelkeeda joogta ah laakiin haddii guriga ay joogto ama adigan guriga aa joogto waxaa markaas degaya qaluubteeda waxaa markaas leedahay dabcan meel kale ma aadayo anigoo ila joogaa dabcan anigaa guulaystay ayaa markaas ayada iska dhaadhicinaysa laakiin adigu u samee intay markaasi ku karaayaysan lahayd maqnaanshuhu iyo weliba gabadha intay intaas heerkaasi ay ka gaari lahayd waana shayga ugu fudud uguna muhiimsan in ninka markaas uu ku xalin karo kuna soo saari karo uuna fahmi karo gabadha waxaa arki doontaa maalin labaad maalinkii saddexaad haddii intaasi kaa aamusan tahay maalinta afraad inay markaasi kuu dhaalla cadeyntood ku dhihi doonto yuusuf ma baxaysaa ilan shalay may kula hadlaynin markaad baxaysay albaabka war albaabka hoos ka xiray kulahayd laakiin markii dambe waxaa arkaysa ayadoo ku leedahay yuusuf ma baxaysaa haa ma soo noqonaysa mise cashaan kuugu talagalaa waxaa maqlaysaa leedaa waan soo noqon markay ku dhahda casho baan kuugu talagalaa hadhihin maya meel kale aadaya maya hadhihin waxaad ku dhahdaa cashada noogu talagala weliba casho fiican inoo karay hadduu ilaah yidhaahdo waan soo laabanaya si degdeg weliba shan daqiiq labaatan daqiiqa meelaha laga yaaba inaan kaa maqnaado durba waxaa laga yaaba gabadha inay markaas farxad dareenta idhahda alla ilaahay ninka uu soo laabanaya shan maalmood buu ila joogaaye bismillaah ilaahayo way arkaysa gabdha qaar way duceysta aad iyo aad markuu ninkeenaasana oo u karaayeystaa naftiisa qof waxaa jira naftiisa karaayeysanaya ayada gabadha waxaa le ninkay karaayesanaysaa laakiin ninka asaga iskaraayeysan naftiisu karaayeysan wuxuu leeyahay maxaa halkan heerkaas dhan isku gaarsiisay maxaa noocan dhan u noqonaysaa maxaa noocan dhan uu u gubanaya maxaa noocan dhan uu isku bedelaya maxaa noocan dhan uu u madoobanaya qofka waxaasoo dhan waa qofka hinaasaha waxaa ka keenayo waxaana dhibaato u keenaya qofka masiirka badan ama qofka masiirka ku keena in uu noloshiisa markaas qarqal uu gelin karo oo sidoo kalena waswaas fara badan oo noloshiisa ku imaan karo oo sidoo kalena laga in qoyskaasi uu ku noqon qoys barakeysan ama qoys markaasi fog waan isku soo laaban doonaa dhegeystayaal waxyaalo kale inoo dhiban oo markaasi muhiim inoo ah sidoo kalena sheekooyin fara badan ayaa markaas ku saabsan masiirka ayaan dhegeystayaasha u sheegi doona marxaban dhegeystayaal idaacadda star f m codka gobolka hoqeybare ayaa dhegeysanaysaan dhegeysana barnaamijka hogaanka dhegeystana intaanaan sii gudagelin bal asxaabta iyo weliba qodobada waxyaalaha qaar aan u hayo inkastoo aad ay u dhowr sugayaan sidoo kalena ay doonayaan inay barnaamijka ka qayb qaataan laakiin marka hore dhegeystayaal iyo ogolaada inaan soo qabta mid ka mid adeega qeybta barnaamijka ah dhegeysana dunidan way tallaabsatay oo waxaa markaas la joogaa dunia casri ah adeega internetka waxaa markaasu noqday mid aan laga maarmi karin mar weliba waayo waxaad markaas kaga faa'idaysan kartaa adeegyada kala duwan markaad haysato internetka waxaad helaysaa adeega adeegyada kala duwan ee dowladda ay bixiso sidoo kale adigoo u adeegsanayso internetka ah codsashada baasaboorka laysinka daraalnimada wax la midka sidoo kale waxaa markaas qofka helaya adeegyada asaga markaas qaas ku ah inaad fahmi lagaada asxaabtada halkaas aad ku wada qaadataan waqtiyo kala duwan idoo markaas aaladaha kala duwan internetka aad isticmaali karayso sida whatsappka facebooka iyo messengerka iyo weliba imaha haddaba safaricom waxay markaas kulada ka faa'idaysa adeegan internetka si aad u hesho waxyaabo badan oo aad markaas aad u baahneed sidoo kalena baahi fara badan aad u qabtay laakiin iminka lagu keenay dhegeyste qof waliba oo ka mid ah macaamiisha safaricom wuxuu markaas kaga faaideysan karaa adeega internetka xirfad cusub ayaa markaas qofku kaga baran karaa haddaba waxaa kamid ah maxaa kamid ah waxyaalaha qofku ka baran kara waxaa kamid ah sida hargaanka ama harqaanka dhegeystayaal ama sidoo kale cilaansaarka qofka isku qurxin karo nafsadiisa iyo sidoo kale ku qurxin karo hablaha kale sidoo kalena halkaas shaqo uu kaga raadsin karo waxaa sidoo kale qabtaasi uu qofka ka booqan karaa youtube-ka halkaasuu kala socon karaa isagoo adeegsanaya internetka safaricom star five four four hash ama xidig shan afar afar afar gees dhegeystayaal hablaha sidoo kale markaas ayagana ka yara liita sidoo kalena aan sidoo kale si wanaagsan aan u aqaanin cunno karista ayagana fursad ayay haystaan oo qabta ama qeybta youtube-ka ayaa markaas u sahlaysa u fududanaysa in cunno kala duwan ay bartaan iska daaya cunnadan keli ku noqnoqonaysaan isbuuc dhan bil dhan baad ku wadaysaan caruurtii ninkii markaasay noqonayaan ama sidoo kale leeyahay waxaa markaas kugu dhaca infection iyo balaaya kugu dhacin leeyahay ila nin qof nafaqa xumo ay haystaa oo gabadha waxay karinaysaa ma la garanayo wayna soo adeegtaa wax karinsana mana garanayo maxay karinaysaa ile ma aqaanto qaabkii wax laiskugu dara waxaa arkaysaa yaanyadiioo soo jejeedo basasha oo si fiican loo shiilin daaniyo oo iska dhex ordaya meesha barbarooniga oo si nooc kale iska ah bariiska oo si fiican loo dallicin laakiin haddii gabadha ay ogaan lahayd waxaasoo dhan ay qaybta youtube-ka laga helo waxay aad sidoo kale baran lahayd qaabka cunada laiskugu daro haddaba maxaa la saaraya jikada waxaa jikada waxaa aadaysa marka hore waxaadoo dhan baa jarjaranaysa anigaa kuu fududanaya haddaba dhegeyso haddii markaas ay kaa yaralidato marka maseyrkanay soo gelaysa markaasay ku leedahay naakalow ila guursanaya sidan kale baan sameyna naakala waxa waxyaalahaas aa uga sheekaysa maxaa horta cunadii waa ka sixla aday koolmaa halkaasi gaaraysa laakiin marka hore isku day bal inaa wax badan aad sixi karayso ugana faa'iidaysan karto noloshaada sidoo kalena aad ku qancin karto ninkaada haddaba dhegeysa bal ka waran dhegeysa adigoo telefoonkaada gacanta ku haysto ayaa warar dhamaystiran helaysaa waxaana markaasi daalacan karaysa ama la socon karaysa dunida iyo daafaheeda waxyaalaha ka dhacay waa goorma waa markaad internet haysatid adeega internetka shirkada isgaarsiinta safaricom ayaa markaas adigana kuu fudanaysaa dhegeysa ma jeceshahay inaad muxaadaro gabeeyo waxyaalo kala duwan adiga markaas ku xiisogeliya jeceshahay inaad durba ka baarto qeybta youtube-ka ama meel walba aad ka baari karayso aad haysato waana qeybta internetka safaricom ee ku saashay kuwana fudaysa star five four four hash xidig shan afar afar afar gees oo qofku kaga faa'iidaysan karaa dhegeystayaal maasanidiin halkaasi aan u jahaysanno sidoo kale aan kaga faa'iidaysano fursad markaasi dahabi ah oo markaasi qofkuusan heli karin horaan ama sidoo kale ay ku adkaan jirto laakiin iminkan isbuucla maalinla ah sidoo kale bilna ah oo qofku uu ku qaadan karaa internetka safaricom waana mid qiimo aada u jaban sidoo kale wax badan adiga markaasi kaaga sahli karo sidoo kale shaqooyin fara badan aad qofku kaga dalban kara kaga raadsan karo sidii noloshiisa uu ku kobcin lahaa kuna soo saari lahaa shaqa la-aantana sidoo kale uga bixi lahaa haddii markaasi in badan adiga kugu adkeed in xafiisyada kala duwan aad gaarto laakiin adigoo gurigaada joogto ayaa halkaasi kala socon karta internetka dhegeystayaal waana mid markaasi xawaarihiisa aada u soreeya sidoo kalena lasla ogyahay qaybta markaasi safaricom internetka ee dhicisa in heer sare uu gaagaarsuusan yahay aan kugu dara dhegeystayaal bangiga k c b isagana wuxuu garab markaasi taagayaa ama garastaagayaa macaamiisha inuu markaasi la kobciyo ganacsigooda sidoo kale wax uu kaga qabto bal ka waran qofka markaas adiga aad aada iskugu haleynayso haday ta hooyada aabaha iyo sidoo kale hay-adaha kala duwan laga yaaba qofka inuu aada iskugu haleynayo laakiin dhegeys ma la socota in markaas iminkan sheekadaasi lasoo afjaray sidoo kalena sidoo kale qofka wax la doonaya in iminkan banaanka ay iskeentay bangiga k c b oo markaas le war ganacsigaada aan kobcina inoo kaale inoo imow haddaba dhegeysa bankiga k c b ayaa markaasi saaxiibka halkaa joogta ah islamarkaana xaqiijinaya inuu ganacsigaaga heerkaad doonayso kaa gaarsiiyo k c b bank waxa uu leeyahay in ka badan ilaa iyo laba boqol oo laan guud ahaan dalka waxaana markaasi ka helaysaa dalalka kenya ruanda burundi tanzania soud sudan ama koonfurta sudan iyo weliba ethoopia bankiga k c b waxa uu markaasi leeyahay adeegyada kala duwan sida markaasi maalgelinta xoolaha waxaa sidoo kale ka mid ah dhegeysta hagbadda ama ayuutada maalgelinta ganacsiga adeegyada hagbadda ama ayuutada waxaa markaasi kaga faa'iistaana dad aada u tiro badan aada u isticmaalaan sidoo kale iskugu imaadaan sidoo kale maalgashi wada samaystaan iminkan shirkada waa shirkada markaasi ama bangiga k c b wuxuu markaasi doonayaa in dadkaasi ay isku imaadaan sidoo kale soo aruursadaan shan ilaa inta u dhexeyso konton qof waxayna markaasi fursad u helayaan inay helaan ilaa iyo laba iyo konton milyan oo maalgelin ah oo markaasi loogu sameynayo qofka inay ku maalgashadaan dadkaasi ay ku maalgashadaan in muddaa lix sanana ay ku soo celiyaan dhegeystayaal bulshada soomaaliyeed waa kuwa markaas isticmaala hanaanka hogbadda ama yuutada adeegan ayaa markaas noqonaya mid ay si weyn uga faa'iidaysan karaan bangiga waxa uu leeyahay adeega k c b sahal bank waa qeyb markaasi ka mid ah bangiyada k c b oo ah adeega waafaqsan shareecada islaamka waana hanaan aan keliya markaasi ka shaqeynin kabaca dhaqaalaha balse hogaamin kara qiimahaaga dhegeystayaal sidoo kale kugu toosin karo habkan ganacsigaada doonayso inuu isku rorogo waxaana uu ku siinayaa adeegyo kala duwan oo waafaqsan shareecada islaamka waxaana adeega u gaar ah muslimiinta siday markaas uga faa'iidaysan karaan waana sahal bank maanta ka faa'iidaysan adeegayso adeega k c b oo tag laanta kugu dhowey bangiga dhammaan laamaha kala duwan ee bangiga ayaa markaasi ka helaysa adeega k c b sahal bangiga dhegeyste mataa ganacsade macaamiil ka ah bangiga k c b bal waxaad noo sheegtaa sida uu bangiga k c b uu ku caawiyo adiga iyo ganacsigaada wixii macluumaad faahfaahin dheeraad ah fadlan kala xiriir lambarkan eber toddoba hal eber sideed toddoba eber eber eber haddii lambarka mar kale kugu celi waa eber toddoba hal hal eber sideed toddoba eber eber eber ama sidoo kale whatsappka eber toddoba hal hal eber sideed toddoba eber sideed toddoba dhegeystayaal booqo laanta kugu dhow ee bangiga k c b k c b waa saaxiibka bangiga dhegeystayaal dib ugu soo laabana barnaamijka hogaanka dhegeystayaal arrimaha qoyska saaka diirada ku saarana kaga hadlayna arrimaha sidoo kale masayirka ama hinaasaha dhegeystayaal waxa u taqaana sida horaan baa kuu sheegay hinaasuhu mar weliba astaan uma aha jeceel dhegeystayaal waxaan sidoo kale soo qaadanay arrimo dhowra masayirku gabdhaha ninka waa wuu nacsiyaa laakiin ninka jeceelka jeceelkeeda ayuuba ku sii kordhiyaa markay gabadha dareento in markaasi ninka dabcan gabadha marka masayirka ninka waa sii nacsiiyaa dabcan gabadha ninka way nacaysaa oo sida horaan baan soo sheegnay laakiin ninka asaga wuxuu dareemayaa guul inuu markaas gaaray uu leeyahay dabcan way masiirtay waxaa halkaasi soo baxaysa in gabadha ninka jeceshahay masiirka qaarna waxa uu ninka markaas hinaasuhu gabadha jeceyl xitaa haddii aysan isagu jeclayn gabadhuna sidoo kale isma jeclaanayaan dabcan waana inaasaha khiyaaliga loo yaqaano oo markaasi been abuurka ah waa gabar markaasi doonayso in ay dabeel sida horaan aan soo sheegnay dabeel ay doonayso guriga inay ku furto dabeeshiina hal mar in alaabtii wixii dhan wixii agabkii guriga yaalay inay dabeesha la bubto la tagto doonayso waana mid markaasi doonayso inuu guriga xasulooni uusan marnaba soo gelin waa gabar markaasi ka shaqaynayso in reerka sidoo kale uu sii taagnaanin sidoo kale ninkana wuu sameyn karaa haddii arrimo qaar oo markaasi gabadha xitaa aysan qabin waxyaalo qaar uu dusha ka saaro ninkaas wuxuu dabcan u jeedaa in guriga reerka ama uu burburiyo waa hinaasaha marka ragga qaar ay galaan oo markaasi waxyaalo qaar markaasi been abuur ah ay gabadha ku sameyn karayaan waana mid markaasi gabadha sidoo kale sumcadeena aan u wanaagsaneyn haddii gabadha markaasi ninka uusan u jeedin uma jeedo cid ku karkaraysana ma lahan weliba kuwa marka qaar loo fiiriyo qoysaska aadka iskugu dhow waxaa marka qaar lagu xamtaa in gabadha markay ka horma gabadha sidoo kale nooc kale ay ku noqoto waxuu markaas u asaasa howlo kale oo markaas ayada aysan samaynaynin oo muxuu gelinayaa hinaaso isgelinaya uu ka aamusaya gabadha saddex maalmood afar maalmood sidii hadda aan kuu sheegana waxaa markaas gabadha laga doonaya haddii ninkaada uu kaa aamuso saddex iyo afar maalmood waa qaladantay ogow waa ina markaas adigana dhiig aa yeelata dhiig isku yeel oo dhiig ina yeelata laga doonaya waa inaad markaas ogaataa leedahay war ninkii maanta axmed ahaa wuxuu u aamusay wuu aamusan yahay shalay muu ila hadlin xalay muu ila hadlin saaka buu iska baxay sidoo kale maanta ma ila hadlin beri ma ila hadlayo maxaa dhacay maxaan soo kordhiyaa maxaa halkee dhib ka jiraan maxaa dhacay ma anaa dhib ugu arkay ma wax qaldan baa loo sheegay ma waxyaalo qaar markaas maskaxda ka buuxda kadibna waa inaa markaas ag fariisataa oo ku dhahdaa saaxib ana adiga aamusnaan kuma quruxsanin oo waxaan ku quruxsan nahay in markaas wada hadalno isku sheegano wix dhib markaas jiro oo qofka markaas laabtiisa aad u xaadho ama qofka laabtiisa markaas u sheegto wixii ku jiro uu kasoo saaro uuna banaanka iskaga saaro wixii xiqdi xumaato xun weliba in aad markaas laabtiisa aad si fiican aad u geliso wixii samaan ah wixii wanaag ah waa inaa markaas noqotaa qof aan markaas qofka yani noqon weliga qof isla weyn qof hadduu aamusa maxaa iga galay aniga maxaa hadda wasan iyo nooc kale howlaha kale ha gelin adiga howl aan markaas lagu dirsanin ha iska dhex dabaalanin oo tartiibtoo u kaaday haddii gabadha markaas hinaasaha qofku helo waxaa ugu fiican qofka ku sababa jaceylku waxaana ugu xun midka markaas xasidnimada sababo oo hinaasa xasidnimo ayaa jira oo qof markaas xasidnimadiisa nooc kale qofka ugu bedeli karo xitaa sumcada gabadha laga yaaba inuu qofka ninka uu ka hadlay ama gabadha sidoo kale ay ka hadlayso ninka sumcadiisa oo hinaaso xun ay markaas meesha isku bedesho waxyaala qaar markaas aan wanaagsaneyn oo aan markaas labada dhinac qoyska xitaa dib aysan isugu soo laaban karin iska kala sheegaan waa haddii markaas la kala baxayo hinaasahaasi waa nooc markaasi xasinimo ah xasinimadana markaas ma soo wada galaan laakiin khiyaali waa inaad markaas hinaasaha iska ilaalisaa ilan gabadha haddee mar hinaasto ninkeeda way jeceshahay ilan reerkeeda way jeceshahay gabadha maxay u hinaastaa ninka muxuu u hinaastaa asxaabta ay noo sheegeen qaydka naga dhegeysanaya banaanka ama kuwayna dhegeysanaya kuwa dhegta noo raaricinayaan horta hinaaso maxaa tahay adiga hinaaso cid weliba garanaysa qof weliba wuu maseeri karaa qof weliba xumaan karaa qof weliba xumaan ma aha hinaaso markaa maqasho laakiin waa mid markaas adiga ninkaada waa rabtaa ama gabadha ninka gabadhiisa wuu rabaa dabcan waa laba qof israbaan laakiin haddana waxaala qaar ayaa markaas kala hortaagan waxaa leeyahay dabcan isma qaadan karaan wixii aniga aan rabay wixii aan ka bartay wixii ninka yani gabadha ninkeeda waxay ka baratay wixii markaas ninkeeda uu sameyn jiray waxyaala markaas farxaddii reereyntii wada sheekaysigii qoskolkii waxaa markaas xitaa sirtii laisku sheegan jiray halkay ka baxaysa waxaa leeyahay waxyaala fara badan ayaa markaas mugdi gelina mugdi gelaya waxaana gelinayaa gabadha ama gelinaysaa gabadha gabadha haddee markay ninka ay ka fogaato laakiin ma rabto inay reerkaas ay burburiso caruurteeda iyo ninkeeda way iskala jecesha ama ninka inay iskala joogto laakiin sidii hore uma ahaanayso sida mararka qaar ay sheegaan laakiin waxyaalaha markaasi waxay dhibsanaysaa oo yacni farxaddii dabcan ninkii u sohoyan jiray oo sidoo kale ninkii waxay u karan jirtay ee dhihi jirtay maxaan kuu sameeyaa laakiin gabar maanta leedahay dabcan wixii maanta loo sameeyey berrina ay leedahay alla berri maanta tan muucuuna berrina waan u karin lahaa laakiin waxay leey haddana berri animewa ila jooga horta maxaan u karin ya ilan gabar haddana waa isxumeen haddee maqasho ninkii waa guriga ka maqan oo yacni meel kale ka aaday dabcan way adkaanaysaa laakiin adiga gabadha markii hinaasaha ay ku jirto waxaa lagaa doonayaa in mararka qaar haddii shaqay xitaa aa joogto inaad fasax kasoo qaadato oo shan maalmood aan hal isbuuc oo guriga meel a uga bixin fadhiga iyo fadhiga iyo masjidka iyo fadhiga iyo jiifka bes inaa udhexayso iyo intaasoo keliya ha ku aragto inaa markaas gurigaada ha dareento in markaas meel aad u soconin ha ogaato in markaas yacni meel kale ama dad kale aysan xitaa adiga maanta gabadhan u xirxiranta isbuucan isbuucaas intii la gaarinba waxaad arkaysaa gabadho kuu dhoolacadaynayso kula hadlayso ku leedahay ma bixi rabtid miya maanta haddii marku dhahdo way ku tijaabinaysaa ma bixi rabtid miya maxaa meel baan ayado xitaa meel gaari rabin bay ku dhirta yacni meel aadi ay aadi rabin bay ku leedahay meel baan aadi rabaa markaasay ku leedahay ma bixi rabtaa markaasaa leedahay maya maxaa jira intaan hoos baan gaari rabay haddaa bixin dhimal waan iska joogaya waa qaab markaas tactics ah gabdhaha ay degaan waa qaab markaas maskax gabdhaha maskaxda furan waaye laakiin haddii mar gabdha haday maskaxdeeda furnayn hinaasana iskaga jirto waxay rabta iska samayn kartaa lugta waxay ku dhufan ku dhufan laakiin ad waxay sameen ha samaysay gabadha nuu inaha u dhihin hala hadlin gabadha afkaada ka qabso ee ka aamusa ka fadhi meesha adiga dhibaatadaas gelisay ee ka aamus oo markay kula hadasheen walaal qaali walaal xabiibi iska dheh intaasoo keli ah waa inaad markaas ugu dadaashaa oo fiirska faraha badan waa inaad ka yaraysaa ila markaad fiiriso oo gabadha arkayso waxay leedahay muxuu ku fiirina inaad masiirsatu arkay ugu ayadaa iska dhaadhicinaysa hole aan loo joogin fiirs waa inaad markaas fiirshada faraha badan inaad ka joojisaan gabdhaha marka yani hanaasaan ama hinaasaha ee masiirka u yara dafa gabdhaha haddaba ninka haddii sidoo kale gabadha uu ka hinaaso dhibaatada faraha badan ka taagan waa inay ogaadaan halkay ka imaatay inuu sidoo kale gabadha xal uu u keeno oo sidoo kale si qab wanaagsan niyo wanaagsan uu gabadha markaas kula macaamilo ma aha laakiin inaad reer intaad dhisto reer kalena aad duminayso ma aha waa laga qurux badan yaha reerka wada dhis oo si qurux badan wanaag markaas ku istaajisaa hinaasuhu gabadha waxaa markaas lagu gartaa kulayl iyo caro caro fara badan kulayl haddaa ku aragto gabadha qayli fara badan oo markaad ku aragto waxaa intaa agteeda istaagto garbaha labada dhinac ka qabo kadib waxaa ku dhahdaa in adeer macaan maxaa kugu dhacay bismillah iska deji qayli faraha badan iska ilaali dhikar wax howlahaas kugu dhicin maxaa qaylidan buuqan maxaa ku gelinaya maxaa caraadan ku gelinaya maxaa caydan iyo waxaan ku gelinaya tartiib xasirkoo ukaadi yani waxaalahaas oo kale iskala hadal adiga iskaga deji hadalada markaas yani ay kulushahay ama markay qayli ee howlahaas ay buuqda adigana hala qaylinin nawa masiirsanta iyo sidan baa tahay iyo waxan baa tahay iyo noocan baa tahay iyo buuqan qaylaha faraha badan guriga ma kaaga taga iyo oo waxaa ha gelin adiga gurigaas iska joog ha qayliso intay qaylin karto ha buuqda intay buuqi karto xitaa markaa la hadlin ayadoo qaylinaysa waxaa laga yaha mar qaar inay kugu soo kordhacdo ee kugu dhufatay gacanteeda waxa markay gacanta kugu dhufatana ama dhabarkay kugu dhufatay gacanteedana waa kalgaceel iyo jeceel waxaa ku leedahay markaasi war maa ila hadashid maa idajisid maa iqawajisid sheekh abudalaxa wuxuu dhahay haddee gabadha markay ku leedahay warwaani ifur ifur ee ku leedahay maxaa dabixigaa waxay ku leedahay war aniga furin uma jeeda i dhaqo ninka waxaa asagana lagu waxaa ninka asagana lagula talinayaa in jaceylku gabadha u qabo aan markaasi ku muujin hinaasa haddii aan markaas hubin in markaas ay la wadaagto jaceylka waxyaala qaar oo marka qofka iminkan bilaabatay oo markaas qiyaali iska ah dhalinyarana iminkan waxyaala qaar oo reerka ku burburi karo waxyaala qaar markaas wanaagsaneen oo xitaa gabadha kadiis aad uga dhigayso adiga laakiin gabadha daacada iska tahay laakiin adiga daacada ka ahayn qof ayaa markaas u adeegsanaysa waxyaalo qaar oo marka aan wanaagsaneen waxyaalo qaar oo dadka markaas isku diri kara waxyaalo qaar oo gabadha xitaa ayadoo gurigeeda iska joogto iska dhaqanayso ayaa qof kale fariin u qoraya mise wicitaan waxay leedahay waxaa maqlaya hiblow hiblow buu shukaansanaya maxaa adiga ma kala tegteen waa reerkii ogow lisku ogaa waa gabadha ogow guurigeeda lagu ogaa cunugeeda haysato qoreerkeeda dhaqanayso ayaa qof farin u qora wuxuu leeyahay waxaad warkaas ay soo gaareen maxaa ka jira iminkiiba gabadhi way yaabi way fikiri waxay dhimaxa ka qaadan xitaa cunugii ay naaska siinaysay mise cunugii caanaha ay siinaysay waxaa laga yaaba cunugii inay saa ku jirto cunugii ina bambaskii ama xafaayadii inay ka bedeli weyso cunugii ina wax u qaban weyso reerkii inuu gurigii ay gabadhi isla buqo timihii ay yacni isla kacaan nooc kale ay noqoto kolna madow kolna guduud kolna cagaar nooc kale ay noqoto yacni markuu intaas waxay sugaysaa intuu guriga ka imaana uu ka soo gelayo haddii gabadha markuu imaado uu fahmo wejigeeda marka hore ka arar waxaa lagu leeyahay waa in markaas aad ka ogaata in kulayl ee caro gabadha markaas ay qabto haddii markaas aad ku aragto waxaa lagaa doonaya in aad gabadha ka aamusto kadibna aad dejiso aad ku dhahdo shaydaanka iska naar fariiso bismillahi dheh waan ka hadlayna horta buuqii kayre iska dejiyo berriyaan ka hadlaynaa isla markii ha furfurin sheekado haddii wax loo sheego waxaa beri u furfur waxaa ku dhahdaa dabcan waxaas qofkii kuu sheegay wuu ku qaldaya adiguu ku tijaabinaya adiguu dhibaato ku keenaya adiguu noloshaada rabin adiguu mustaqbalka iyo heerka nolosha ka gaartay adigii gurigaadii caruurtaada raa inuu burburiyo qofkaasi sheekaha ka dhegeysan qofka kula imaada waxaa ku dhahdaa waan ku kalsoonahay wadaadka inkastoo gabdhaha ay dhahaan xitaa haddii shan ama lix cunug aan u dhalo kuma kalsoonaan karo ninkeeda maxaa ilaa intaasi wax kale ma aha intaas waxay oga shaki qabaan in gabar kale uu la haasaawa mise gabar kale uu shukaansanayo jeceylka badina wuxuu markaasi dhacaa ama la arkaa hinaasaha hinaasuhuna badinkiisuna waxuu markaas uu dilaa jeceylka hinaasaha badan haddii markaas aad aragto wuxuu dilayaa jeceylka wuxuu dilayaa dhibaatada qofka kalsoonida u qabto wuxuu dilayaa qofka markaas dareemihiisa oo qofka yacni jeceylka rasmiga xalka marka ugu dambeeya uu qofku ka gaarayo in qofkii u ku kala baxaan ay ku kala tegaan waanaan rasmiga sida uu qofka hinaasuhiisa uu ku yaraan karo mana fiicno hinaasuhu intiisa badan waxaa keena shaki hinaasaha aad is aragto adiga oo aad markaas u hinaastay qof aad isku hubto waayo waxaad u dhowaatay in aad jeceshahay qofkaasi oo aadan is ogeyn gabar qaar waxaad arkaysaa in ninkeeda aad u jecesha ama waxaa laga ninka inuu gabadhiisa aad u jecel laakiin hinaasuu isgelinaya nafsadiisu xitaa shaki ka gelinaya inuu yani xinaaqayo dabcan yani xiisaha iyo gabadha jaceylku u qabo ayuu marar qaar shaki iska gelinaya haddii aad arabto inaad xaaskaaga muddo dheer wada joogtaan iska ilaali hinaasaha badan waa hinaasaha badan xitaa haddii aad waxyaalo qaar aad ku aragto ninkaada oo gabadhan la hadlaya haddii xitaa waxyaalo qaar markaas aad ku aragto ninkaada dabcan hinaasaha waa in uu kaa yaraadaa uusan noqonin hinaaso aad u tiro badan hinaaso markaas dhibaato kuu keeni karo hinaaso markaas safaro fara badan ku gelin karo hinaaso fara badan wicitaano fara badan ku gelin karo intay la hadlaysaa walaalkeed bay la hadlaysaa hooyadeed bay la hadlaysaa dadka wiilka qaraabadiisa la hadlaysa waxay leedahay way wacaysa waxay leedahay axmed wax ma ku ogeed oo sidee ibraahim seetan fiican dumaashi ii waran alxamdulilah yaa kula jooga wax baan ku weydin rabaaye may ani keliba mala fadhiya dumaashi waxaan ku weydin rabaa axmed wax maa oga shakisanta adi wax gabar waxaas may dumaashi waxba kuma ogi heye waa diyaar haddana ku kale qof waxay wici walaashiis dumaashi seetan fiican baryahan ima soo booqatide ima soo gaartide cabdiraxmaan uu iska fiican waa caadi heye diyaar laakiin waxaan ku weydin rabaa abay waxba waxa baan maqlay xanxan baan maqlaye axmed wax ma ku ogta wax maa waxaasoo dhan maxaa kugelinaada gurigaad iska fadhi wicitaanka faraha badan daa sheekadan faraha badan daa buuqan faraha badan isgelinaysa daa gurigaada joog ninka wuxuu keenay waa la arki doonaaye markaasna xal baa lagaa gaarsiin doonaa ee aamus horta wixii aan la gaarin ha ka hor dhicin oo ha degdegin markii wixii la arko soo baxaan marka unba waxa laga qaban karaa sooma ahan kor uu marka ninkii maseetiro bixiyo kor ninkii uu ku raaligeliyo kor ninkii markaas adiga joogitaankaada agtaada uu kasii bato uu kusii bato u cunbaa lagu raaligelin doonaa haddaba dhegeyste maxay tahay hinaasahan faraha badan ama hinaasaha waxyaalaha qofka uu ku keeni karo sidoo kalena labada qof aysan iska fahmi karin qofka qofka kale inuu u hinaaso weliba hablaha ay u badan yihiin haddii nin uu hanaasana yaa weylak nin ayaa uxun inuu hanaas inuu hinaaso gabadh baa ugu fiican inay hinaasto laakiin nin hadduu hinaaso gabadh waaba khatar inuu dilo luquntuba ka geeyo inuu dilo ayaa suurtagal ah laakiin waxaan leeyahay ragow ha hinaasina ilan xaasiskiina gurihiina wixii aada barteen bay inigu dhaqayaan haddaa wanaag aada barta gabadha wanaagaasay kugu dhaqaysaa laakiin haddii waxyaala qaar aada bartana xaasbi wax walba adiga aada bartay kugu dhaqaysaa dhegeyste bal dhegeystayaasha qaadka telefoonada aan fursadda u siiyey eber toddoba eber laba saddex shan eber eber sagaal eber eber toddoba sideed eber hal eber shan hal eber shan waqtiga ayaan ka cunay dhegeystayaasha waqtigida fursadda aan u siin jiray wicitaanada ah eber toddoba eber laba saddex shan eber eber sagaal eber eber toddoba sideed eber hal eber shan hal eber shan haddaba dhegeyste muxuu ximbaarsan yahay wax muxuuna ifi- muxuuna ifinayaa muxuuna bidhaaminayaa ee markii lagu leeyahay maseerka ama hinaasuhu in labada qof ay markaas iska kala qaadaan muxuuna soo korinayaa maxayna qofka uu ka lumayaa ama qofka muxuu waynayaa oo uu leeyahay dabcan maseerkaas anigoo wa- dabcan uu ii keenaya dhibaato ayuu ii keenaya qofka uusan iska ogeyn ama uurkiisa maxay tahay waxa qofka uu qofka markaas kaga maseer weliba hablaha qaadka telefoonada eber toddobo eber laba saddex shan eber eber sagaal eber eber toddoba sideed eber hal eber shan hal eber shan dhegeysta qadka telefoonka dhegeysta ugu hore ee barnaamijka inoo daahfuraya walaal soo dhow magacaaga
halo waxaan ku maqlayaa walaal magacaaga waa dhegeystuhu hore qadka telefoonka wuu ka go-ay markale soo beegsaan leeyahay dhegeysta haddaba maxay tahay hinaasuhu iyo weliba qofka waxa uu ka- dabcan uu dareemi karo culays ma wax buu waanayaa oo reerka guriga uu ka ogaa mise waxyaalo kale usii qarsoon qofka waxaa qofka ugu weyn uu ku hinaasi karo maxay tahay Hmm. soo dhow walaal magacaaga walaal waa ku- wacalaykum salaam waraxmatullahi wabarakaatuh walaal Halima Salaad waay Mandheera.
magacaaga
Halima Salaad.
calima salaad soo dhawow
Waa dhawa istaafin soo maaha.
waa star f m
Haa, xaaladda waa la socdaa.
Mhm.
Kolay boosiskaa laga sheekeynayo qolina.
aad iyo aad
Wallaahi horta xaaladda ma xumo waxaad idinka mar walba soo daynaysay waa mahadsantihiin.
Mhm.
Sideedana labada qof hadday kulmaan waxaa fiican daacad inay iskula dhaqmaan.
inaasaha laga hadlaya inaasaha inaasaha inaasaha barnaamijka haddaa la socotay maama
Inaasaha dee dhinaca maseeri waxaas aad ka sheekeynaysay soo maaha.
aad iyo aad maxaa qofka ku keenayaa maxaa tahay haddii maanta adiga magacaaga horta ii sheeg
Halima Salaad aa la yidhaahdaa.
xalima salaad haddii lagula guursado maxaa kugu soo kordhaya maxaa adiga dareemaysaa maxay tahay waxa aad u gubanayso
Wallaahi horta haddaa laisku raaco daacaddahay ninkan afar ilaahay u baniyay.
ha u baneeya laakiin maxaa u guban marka adiga haddii afar ilaah u baneeya aad og tahay
ani maba gubanaayo mid anaaba midigteeda ugu dhisay si ilaahay ugu ogyahay koowde laakiin wax baad dareentay soo maahan waa gabadha intee ninkeeda maya dare dareen a- a- qofka qofkay ka asigay ka socotaa aad iyo aad
horta naagi gubani haddaad arki ninkay ka socotaa haye
hadduuba daacad yahay oo lilaahi yahay waxba lasulma waynaa marka haddii qofka uu hinaaso marka waxay leedahay hadda xaliimo salaad inig- aniga gabar u guuriyey dabcan ma maseerin bay leedahay marka maxay ku tusinaysaa ninka inaad markaas jeclayn ile waxaa leeyahay halkan haddaa qofka ninkaada u maseerto ama u hinaasto waa jeceshahay ninkaada
maya laasima hade laakiin asay ka socotaa lilaa waxaa jira adigana wax kula wada tan kalena wax la wada haye
laakiin ninka hadduu daacad yahay afarta hataa wuu isla dhaqi karaa waa buuxaan afar oo hataa midna tan hadday dhashay umulbixini tan hadday jirinta tan ilmaha cunto u kani ninkaas asaa laakiin laakiin taasi wax baa ka horeeya waxa ka horeeyaan ka hadlaynaa qofka wuxuu dareemayo culeysku dareemayo uu calooshuu ka gubanayo maxay tahay
waxa la gubanayo micnaha qofka wixii gacantaada ku barnay hadduu kaa waaya aad iyo aad naaqusnaana meesha soo gelaysa sax
marka waaba kuu sheegay qofka Mhm.
asagay ku xiran tahay mhm.
waxba naaga ayaa la cambaareynay aad baad mahadsan tahay xalimo salaad waa tahay xalimo salaad aad bay u mahadsan tahay hooyadaasi waxay leedahay anigaaba gabadhii bahyarta gacanteeda midigta ugu guuriyey hadalkana ma jiray leedahay waa sax laakiin qadka telefoonkaa siinaya xigaha kale soo dhow walaal magacaaga salaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu wacalaykum salaam waraxmatullahi wabarakaatu magacaaga waa xuseen jiis mauwa kaas oo waay meyro xuseen jiis haye
bilihan ood maqneed niyo maxaa kugu dhacay niyo waa soo noqday shaleed shaleed shaqo soo gashay waxaad yeelaysaa aad iyo aad horta hinaasaha waxaa keenaya aha tartiibta ma garanaysaa akhlaaqul een,
xuseen iska gaabi xuseen oo raadiya naga dhegeysanayso
ay een, waan gaabinaya ay fiiri mhm
waxaa weeyaan m- guriga horta waxaa jira labada ruux hadday wada joogaan waxaa la rabaa tacliim bayd wax la dhahaa jira haye oo yacni tacliintii guriga iyo waxbarashada iyo wixii caadiga ahaa ah tacliim bayd aba la dhahaa
haye ama habeenkii habeenkii waxaa la bilaabaa laba saac sax hal saaca la wadaa aad iyo aad tacliim beedka haddii la akhristo aha wax walbaa soo degaya dadka jacayl baa bilaabaya sax
waa fahanti maaha haye marka gabadhii tacliin beydkii la bara haddii gabar kale lala aada ka waran Sab- ya- gabadha maxaa- la dilaa daddaa tii kale u qabanaysa tacliin bayd dhib bay laakiin baan maaha.
laakiin xuseen jiiso gabadhii tacliin beydkii aa bartay Mm.
haween dambe yaa u akrinaya marka
marka adigu waxaa waaye tacliin baydkaasay Ah, xaaskaadi waaye aad iyo aad
marka waxaa la rabaa inaad u nusrayso oo islaanta aad maaragtay maxabad kasta ood jikada la gasho ood wax la qabato ood waalasha la dhaqdo oo maxaba b- mabensi aad tustaa la doonaya xuseenow gabar masaysan waxaasoo dhan mee ogashahay marka
marka masaajidka waxa keenaya aha tacliin bayd la-aan waaye aad baad umaasan tahay xuseen jiis marka nambarkaa waxay siinaysaa aha kan safaricomka niyo markaa safaricomka boodsiinaysaan waa boodsiisaan kan bes waa safaricomka waa dedejina waa aayarka waa si wanaagsan baan kugu akrinaya waa eber toddobo eber laba saddex shan eber eber sagaal eber eber toddobo waa eber toddobo eber laba saddex shan eber eber sagaal eber dadka telefoonka xigaha kalan siinaa walaal soo dhow magacaaga
Hello, walaal waan ku salaamaya magacaaga waa Xuseen Buraxa oo Mandheera.
xuseen bulaxa waa saaxiib soo dhowow
Ani waxaan ku leeyahay ee
adiga oo gabadhaada la socod ee
oo gabadha ay kula socoto gabadh kale intay kaa hor imaado hadday ku dhunkato aad iyo aad gabadhaada maxaad ka sugi
way furkay turaysa way qaylinaysaa
marka waxaa weeyaan gabadhan marka hore alayga ku yeelatayba Haye.
Waxay niyeysatay inay adig ku leedahay sax dukaad keentay aad iyo aad marka inay boodo maxaad u diidi mhm
adig waxaad eh, feelinka aad leedahay Mhm.
inay iyadana leedahay sax
naagtaadoo kula joogtay nin kale intuu ku imaado gacanta u qabsado u wata ma ogolaan may
iyadana waa saasoo kale ninkeeda inay naag kale ka wadata ma ogolo sax hinaaska taasaa keenaysa aad iyo aad
marka aniga i don't see it yani uma arki problem weyn naag masel haa marka laakiin masiirkaasi gabadh marka waxay dhibsanaysa maxay tahay marka yacni wada joogitaankii wixii ay waysay miyaa marka waxaa keenaya sii hurinaya
waxay niyeysatay inay ilaahay ka sokaday ay ku leedahay haa oo wax kale maba aaminsana markaad arooysayso inaad wax kale ka daba imaanayaan maba aaminsana wax kalaa kaa daba imaanaa ninkan waa lagula leeyahay ma aaminsano haye
waa saad adiga u aaminsanta xaaskaada inaad adiga ilaahay ka sokacad leedahay sax
nin kale hadduu guriga intu soo gala gacanta qabsado Aha.
samayn lahayd unbay samayn sax that the same feeling marka feelinka waa unkaas xuseen bulaxba aad ba umaasan tahay wabilahi tawfiiq wabilaahi tawfiiq adigana saaxiib umaasan yahay xuseen bulaxa walaal magacaaga
hello waa ku wacalaykum salaam waraxmatullahi barakaatu
isafagooda waa lagu darsaday diryaan horta deed ka baxd waan jooga saaxiib magacaaga axmed miya axmed cali qore waa axmed cabdi axmed
cali qore waa axmed cali haye
arwaa iska fiicana saata walaalo alxamdulilah mandheera soo maahan
haa ramo kawtmandheera kawta waaye abuu tawfiiq waaye aad iyo aad
aad baan kuu salaamay midda ugu horreysa boqol iyo toban iyo afartan kugu salaamee shukran shakuran
marka masayirkaas ka sheekaynana mayna sooxa aad iyo aad waa la socotay barnaamijkaan filaya
aad baan ula socdaa soo dhowow
marka ani waaye horta masayirka oo gabdhaha waxaa u keenaya inta badan ee, jacaylka ay ninka u qabto inay eh, lala wadaago ay- ay diidana inta badan aad iyo aad
marka nafteeda inay naf kale ay ay soo dhex gashay ay doonaynin waxay ay u masayraan moogtahay mhm
marka kuwnu kuwa qaarkoodna waxaa ka masayrinaa ama maaragtay haddii ninkan ay naftan iskulu guursada ama lagaa tago oo lagu naco maaragtay ilmaha lagula koran weya aa ka masayrsiina aha
marka inta badan eh, isku mid maa iyaga naftinkooda marka qodobka ay ku masayraan horta qodobkaas waa ha sax
marka ay tahay haddana un dumarka haddana isku mid maa kuwa wanaagsan waa jiraan kuwa maaragtay qalabin waa jiraan mhm
ragga ayaga naftinkooda ayaga naftinkooda ragga ayaga naftooda qayaanayludun waa mhm
marka eh, iyadoodaba afar ilaahay u baniyey afarta nin isku masruufa qoro maaragtay xaqooda simi karaa haddii la helo wax halaabo lahay ma laha wax hagaaga ma ogi axmed aad baad umaasan tahay saaxiib
sheekh adaa ku mudan adaa mudan sheekh shukran aad buu umaasan yahay waa axmed dhankaasi raamo iga soo wacay walaal magacaaga wacalaykum salaam waraxmatullahi barakaatu maxay tahay salaantaas marka deg deg ah tan waa tahay cigaha kale walaal soo dhowo magacaaga
Halo.
waa ku salaamayaa
waa kuwa bay- ya halo ma maqlaysaa halo star f m halo waan ka xumay qadtuu ka baxay xigaha kalaan siinaya fursadda walaal soo dhowo magacaaga
Ha- halo, Ibrahim.
star f m saaxiib
Eh, waan ku salaamaa.
waan kaa qaaday
Halo.
waan ku maqlay walaal magacaaga iska gaabir adiyaha naga dhegaysanayso
Ha, waa Cabdi oo jooga Madoobe.
cabdi madoogaashe iska gaabi raadiyaha gaa- raadiyaha marka hore iska gaabi si aan isku wada dhegeysano isku wada maqalno waan ka xumay dhegeystayaasha fadlan waxaan ka codsanaya markay soo wacayaan inay markaasi aaladda inaga dhegeysanayaan iska gaabiyaan si aan isku maqlo aniga ku dhe- aniga ku markaasi iyo sidoo kale dhegeystaha banaanka jiro waxa aad gudbinayso iyo xogta aad gudbinayso si dhegeystahaasi uu u maqlo iyo waxa aad markaas jeedinayso laakiin haddii aad raadiyo isku wada shido dabcan waxaa ogtahay in aniga kaa dambeeyo toddoba daqiiq toddoba ilbiriqsi oo aan markaasi kala fognahay dabcan waad dareemi kartaa walaal magacaaga
alo asalaamu calaykum wacalaykum salaam waraxmatullaahi wabarakaatu
walaal waa mahad axmed yuusuf oo joogo gaar ahaan etoobiya buuradan kala soo hadlaayaa mahad
mahad axmed mahad axmed halkee joogtaa
waxaan joogaa etoobiyan jooga walaal etoobiya oo meel yidhaha buurada oo etoobiya ku taal waa ka qayb qaadon ku salaamaya soo dhawow ka qayb qaado
walaal horta waxaa waaye waa ku mahadsan tahay saade barnaamijkan fiicnaanta badan oo quraxda badan noogu soo dhigtee shukran
marka walaal horta waxaan leeyahay kolley eh, dhanka masaa'ilka baa laga hadlaayo dee oo dumarkii ragga isku jirka ah mhm
horta dee gabdhaha kolley dee isku mid ma ahan eh, raggana sidoo kale marka gabdhaha kolley dee waxaad arki kartaa eh, ninkan oo naag qaba kala shukaansanaa marka waxay leedahay nin aday naag kale ma qabta camal sax
marka ninka wuxuu leeyahay marka been buu u sheegay aniga naag kale ma qaba saanaa jirta markaan dee inaan ku guursan maya maya taasi taasi kama hadlayno een, mahad axmed taasi kama hadlayno waxaan ka hadlayna dadka reerarka leh dadka qoysaska leh gabadha waxay dareemaysa maxay tahay waa gabadha reerkeeda leh adiga hadda reer baa leedahay qoys baa laga yaaba inaad leedahay gabadhaasi haddaa la guurto maxay tahay waxa ay dareemayso culayska ay dareemayso ay ka gubanayso ee la masirayso ee la xanaaqayso ee la qaylinayso carada buuqa faraha badan u keenayo maxay tahay
buuqaas faraha badan kolley dee iidow ee ninka waxaa samaynayn inaad samaynaa unbay malaynaysaayoo dee iidow baa isku dhex saaqsanoo marka eh, taas iida horta waa jirtaa marka maxaa u keenayaa maxay tahay waxa ay ay leedahay waa weysayoo adigo iyadoo helayso haddana leedahay wixii hore aad heli jirtay iga way yaraadeen
haa marka waa yaraadeen yacnaha eh, gabadha ada haddaasba qabtid eh, iidana ay iida ay alla ay kuqabanaynin eh, gabadhaasayta waxaa waaye inaad adiga as daacad ugu noqoto haddayse waa soo dejisa marka waxaas streska waa uu keena kolley iida ninkeeda inay waxay leedahay meel kasta masku jiraan mhm أصبح أصبح إليه حجر إليه بقوة marka haddii aad ar- astaamahaasi ku aragto maxaad u samayn kartaa marka adiga ka mahad ahaan waxaa loo samey waxa- waxaa loo sameyn kale kolley dumarka fo- feer qaloocan baa laga abuuree mm
aadina waa jiraysaa haye
marka xoogahoo dee balbasari nayna waa la- maskaxda waa la fadhiisana waa loo sheekeynayaa dee caruurteedii wixii kulli si fiican baa loo dejina sidii ka qaloocneed baa wax loogu sheegi haddee qalooconta sideeda baa lagu wadanaa hadday ee ilaahay baa saas ka dhigay marka xaalada had- Waxaa la yidhi.
marka xaalada haddii ogolaato waa waan wax waan u ogolaan haddii wax ogolaan weysana sideedan ku wadaya
ha ha dee ogolaana wayse oo dee furin iyo wax jira aa jira ee, sideeda baa lagu wadanaa ee, ilahay baa awal qalooci
mhm kuwaas hadee qaloocinta qaloocinkeeda baa lagu wadanaa walaal marka waxaad leedahay sideedan baa wax lagu wadi karaa oo wax kaloo ma jiro xal ah
Ha- hal ee, haddii meesha ay halowdo oo dhaqan aas imaadi waayo mhm
ee, xoogaha labada qoys baa isisagiyo marka dee laba oday intana oday baa laga soo bixinaa wiilka adoo oday baa laga soo bixinaa meesha xal baa laga sameynaa marka dee laakiin sidii labada laakiin oday ay- laakiin haddii marka dhankaasi ay gaarto mahadow haddii wax kale lagu soo ganaaxa ka waran oo adiga aa- aad u awoodi karin
taas iyada wagtee waa baad kaashanaysaa
aad baad umaadsantahay mahad aad umaadsan walaal soo dhow magacaaga halo waan ku maqlayaa
intaas madheero joogto waayo mumtaaz haye ka qayb qaado barnaamijka
horta masayrka waa wax jiro mhm
laakiin masayrka dumarka iyo kan ragga haddii laisku barbardhigo midka ragga ayaa aada u culus ma garata haye
midkan dumarka waa iska basido wax iska yar waaye oo adiga waxaa leedahay marka waan degaya haddii maanta gabar kale uu ila guursado waa buuqi waxaasi waa iga yara bil laba bilood saddex bilood kadib waan yara degayaa
maya ana horta hadii la gabar yar laila soo guursado markaas waa maseeri laakiin mid galaaw hadii lasoo guursado ma maseerayo Wa- fiiri Een, horta naagaha ma aragtaa markii lala guursado way maseeri oo way buuka oo qaar ba horta hore in la furo ayba noqon aye marka haddii la furo Ah.
hadda u aan shan sano afar sano kadib ama saddex sano nin oo naag qabay keeni haddana haa sax marka walahi haddaa u fiiriso waa un saas un halka haweenka caqligooda waa iska gaaban yahay wax dheer ma fiirinayaan marka Marka- marka adiga hadda ka mumtaaz ahaan waxaa leedahay hadduu gabar yacni yar uu soo ila soo guursado waxaa laga yaabaa inaan furka tuuro buuqo tan kalena inaan buuqo maxaa marka maxaa maxay ku kala duwan yihiin waa un dumar dumar hal masla yihiin uba
marka maaha runtii islaantan mata midaan mid garaa waa mata waxdhaan aye
marka aniga naag oo nin hore soo mar marka waxay ii sheegaysa waa mid cusub ay daran marka maxaa leedahay yacni ama ta- mid yarta in lagu mashquulo oo yacni mogtahay aad iyo aad aad iyo aad waa gabar yaro frid eh madeera iga soo waxaysaa meelaha gabdha gabdhaha garoobka waa iska caadi laakiin waxaa ii daran mid yaro gabar oo meelaha intuu iska barto maaragtay oo ila sixri geliyo tawan baa ii daran oo maaragtay mashquulkeeda xaggu u bato aad iyo aad walaal soo dhow magacaaga
asalaamu calaykum wacalaykum salaam waraxmatullaahi wabarakaatu waa cusmaan sheekh si fiican waa mahadsan tahay yuusuf bakar aad iyo aad
wariga horta gabdhuhu waxaa weeye marna mar raalli noqonayaan sax sax
haddaad la guursato lala guursada midna taasaa run eh
waxaa weeye annaguna ilaahay sharcigu uu noogu baneeyey subxaana wa tacaala mhm
shareecada waxay banaysayna lama celin karo mhm
Ee, maxaa yeelay ilaahay baa naska qur-aanka ku sheegay in la guursada afar gabdhood sax
ayagu mar kastaba raalli kama aha waaba kuba yidhi annagu diinta waaba naga eexat mhm
waxaa weeye marka in la basaliyo oo markaad mid kale la guursato xal xal xal loo sameeyo oo dee xoogaa dee la wanaajiye maahane sax kollay marna kaama raalli noqonayaan inkastoo ayagu ay cadaawad kusii kala daran yihiin cusmaanow adaa sheekada wadataaye een haddii gabadh ah uu ninka la guursado gabarh kale een in muddo ah uu reerka kusoo noqon karo waa imisa waqti yacni maalmaha sidee uu reerka kusoo noqon karaa ileen ninka hadduu maanta aroos galo ma bilba inuu maqnaadaa mise laba isbuuc inuu maqnaa mise waqtiga rasmiga saxda la isdhihi karo wal ege reerkii waa ka maqantay aan dib ugu laabto
maya maya shareecada diinta islaamka waxay oga sheegay haddaad gabar guursato inaad toddoba beri la guri gasho sax sabca layaalin Aha.
hadday garoorkeena saddex habeen haddaad gabar gabar la guursato sax hadday toddobada gabadha u dhammaato inaad xaaskaada kala ohitaal rabaad u- ee, u qaybiso ee, qisdiga sax
inaad marka toddobadaas intaad kula jirta xataa uma dayminayso toddobadaas marka toddobadaas soo dhamaystid xaaskaadii hore la hoyo haddana tii kula soo hoyo marka sidee ugu waxaa hoy- weeye cusmaanow sidee ugu lama hoy- raba inaad cadaaladda ka tagto cusmaanow marka sidee ugu hoyanaysaa ma fariin baa iska sii horumarinaysaa ma sida dad kale iska sii horumarinaysaa ileen waa ogtahay gabar haddii mar gurigeeda saa ugu laabato way adag tahay inay aan buuq iyo qaayl iyo buuq oo kale see ugu laabanaya guriga waa gurigaada marka hore adigu islaantam islaantamka ka qarisay ma tuug baad ahay may tuug ma ahayn laakiin buuqaas iyo qaylidaas iyo isbuuc way ku jirtaa gabadha way xanaaqsan tahay way buuqsan tahay weligeed ba ha buuqda waa utagaysaa reerkaadi iyo carruurtaadi waad ku hoyani walaalay anu oo waayahay haddaad duurka wareegtood soo kama sii darno aad iyo aad
anigu marna ma yeelahayay waana sameeye ma garan aad iyo aad
waxaa weye walaalow gabadhu ha xanaaqdo ha buuqdo guriga markaad gabadha kusoo hoyta u imow waxaa weeye wanaaji intaad tabartaada awoodid laakiin waa kasii tegayaa colaad kasii baycuqda kasii noqonay laakiin dadka dadka cilmi nafsiga weliba kuwa carabta aadka looga hadlaya waxaa leeyahay waa in hal bil aad ka maqnaataa isku inay si gabadha ay ku xaasisho ku degto
macquul ma aha hal bil had- waxaa weye qalbigeeda abdu mayabe waa sax
marka macquul maaha inaad ka maqnaato waa inaad u timaadid waa inaad maslaxaysid waxaad fisada u sheegtid haddii ilaahay yidhaahdo ee shareecada diinta aad ku wacdisid ayaga lafta isku caqli isku qalbi maaha hadday diintu wax ka taqaana wadagaysaa aad iyo aad
marka waxaa weeye gabdhuhu waa in qasdi iyo cadaalad loo sameeyo Mm. cusmaan sheekh ayuu ahaa dhanka ifo iga soo wece waan sinid saaxiib walaal magacaaga halow star f m qadka telefoonkaad ku jirta walaal dhegeystaha xigaan siinayaa si- dhegeystahaasaan ka gudbaya walaal magacaaga alo salaamu calaykum wacalaykum salaam waraxmatullaahi wabarakaatu walaal waa aadan oo joogo raamo gaaraan buu daday aadan maxaan kugu daraa
aadan maxamed aa la yidhaha aadan gabanku magac dheer aadan maxamed haya aadanow soo dhowo mandheera
walaal waa ku salaama kow dheh mhm
marka labaad haddaan barnaamijka u guda gala mhm
horta niyow waxaa laga hadlaa u malaynaya inaasaha ama maaragtay masayrka aad iyo aad xagga gabdhaha sax iyo weliba ragga ku ji- isku jiraan rag- gabdhaha bas ma ahan
raggii gabdhaho la isku dari miya Ah, dab- dab- ragga- raggana mar bay hanaysaan soo maaha
haay marka waxaan u malaynaya horta xagga gabdhaha haddaan soo qaata mhm
Eh, masayrka horta waxaa waaye sideedaba gabadha waxaa waa eh, gabdhaha ama yacni jiilka hadda jira sideedaba horta masayrka haddaas gala sidii loogu looga reebaa iska adag mhm
sababtoo bilcaan hadda waxaa waa masayr waa u badan tahay laakiin sharcigii dadka wax horta diintii oo sidii u jirtay wax u qaadanaa iska yar mhm haddii oo diinta la raaci lahay oo lagu dhaqan lahay sideedaba masayrka waa iska yaraan lahay ama waaba sahlanaan lahay waa laga bixi kari lahay mhm
balse laakiin bilcaanta waxaa waa diintaas iyo waxaas aanaadba ka dhaadhacsaneen oo maaragtay waxyaalahan kale oo ajnabiga maaragtay la iska raacay mhm markan sidii looga dhaadhacday haddaas wacdisa ee, kaa yeeli maysa haddaa iska haadinto sidii diinta ajegta aad ka tagta waa sii darsanaysaa mhm had- furitaankana ilaahay maba ma maaragtay ma faaninin oo sideedaba intii laga maarmi kara in laga maarmo ayaa maaragtay diinta noo sheegtay Ah,
marka ani waxay ila tahay intiisun maaragtay aasun maaragtay wacdin karto waanin karto in la waaniyo haddiiba ilmo ay kuu dhashina siba inayba maaragtay laga fursan waayo moogi in aad ragga iska dulqaata ila fiican oo dhaxda aad xirato
daxdaas xirata si fiican laakiin haddaa labada dhinac ka karta ka waran een, adiga aadan maxamudow waa gabadhina ka karaysaa horta bahd- bahda kalena dhinacna kaaga qaalinayso garabka bahda waxaa waa in aad maaragtay karti leh ood wax kasta ay soo foodtaaraan horta inaad mugga hore ku xisaabto ma habboon aad iyo aad ilay dhul nabadda aad joogeen naagta waas qabee asaa mid kale ku daray moog mhm
markaan inaad karayso u diyaarsan taadi naftaada oo maaragtay taad nafteeda kusii xisaabtan aad baad umahadsan tahay aadan maxamuud waa ku salaam walaal aad baad umahadsan tahay inkastoo aniga xitaa dadka qaar aan ku boorina in laba xitaa la guursada ilaan hadda ka horaan la yiri moogtahay een, hal qoys way ku- waa u tashadaan ninka Yacni aabbaha waa loo tashada laakiin haddii laba qoys ay markaa soo baxaan labada qoys kuma heshiin karaan in loo tashada aabbaha Ileen laakiin hal qoys hooyada iyo caruurteeda aabbaha waa waa u tashan karaan laakiin haddii laba qoys ay imaadaan ama meesha ay soo gasho uma tashan karaan hal qoysa laga yaabaa inay dhaha aabba saas ma la yeelayo yaa ka wanaagsan qadka telefoonka soo dhow walaal magacaaga هلو ستار اف ام هلو ستار اف ام
السلام عليكم وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته codkaada wuu hooseeyaa
وعليكم السلام أنا حسب بس xabsa dhadhaab haye
الحمد لله يا حبيبي على قولك برنامجك ee bar nafis geli cod xabsoy oo nafis geli maxaa mamseer baa ku hay adigana aye bal codka kor u qaad
هذا أول مرة إني أسمع yah
أنا مرة إني أقصد
Ee, gabadhaas waxaan umaleyaa in earphone ay ku hadlayso ama xirarka dhagaha la gashay inay ku hadlaysaan u malaynayaa waxaan leeyahay xabsa mar kale dib iisoo bagto saaxiib dhegeysaha kale qadka telefoonka soo dhow walaal magacaaga السلام عليكم waalaikum waalaikum salaam waraxmat ullahi barakaatu soo dhowow
ومحمد وقارس كاسو واحد maxamed gaarisaa joogtaa hal daqiiqaan ku siiyey soona koob walaal waan isku soo laaban doonaa haye maxamedow gaarisa waan waxaan soo xasuustay gabadha yareed oo hadday lahayd een, hadduu guro guursado maaragtay maana masiirteen hadda dooqaday ka hadashay sax waa gabadha fariidda
oo gabadheeda fariida oo sidan wey maasha allah ma garata aad iyo aad dhib ma- dhib ma laha horta maxaa yeelay aniga horta hor ma aana guursanin laakiin masiirka horta wuu jiraa sax
marka mida kale een, xalay baa dhan baan had laakiin qof baan wada soconin aan wada sheegeysanaynin xalay baan marka dhan yaa nin saaxiibkay unbaan la hadlayay un markaasaa teleefonka cesho baan tukanay igu soo celiy unbaa un unbaa i dhahday markaasaan intii rediisiga dheraf faq inta unbaa ba istaagtaba So- so shaaka telefoonka ma lagaa qaban marka
saakay murdisay hadkaa ma garatay waa iyadoon isgaarin
waa iyadoo lis gaarin
maxamed aad baa umahadsan waa isku soo laqan doona maxamed aad u mahadsan yahay ninkaas xali yar in yar qof kale uu la hadlayo shan daqiiqa oo keliya saaka telefoonka eedinsta gabadha waxay leedahay qofka la hadlaysa orod aad hadal sax ah waa tahay dhegeystayaal idaacadda star fm cutub gobolka waqooyi bari intaana dhegeystayaasha fursadda aan siinin aan soo qabto dhegeystayaal mid ka mid ah adeega qaybta barnaamijka ka ah dhegeystayaal waana shirkadda airtel shirkadda airtel war farxad- war farxad leh ayee airtel ku wadaa kuna sidaa waana adeega xawliga ah ee dheer ee ku keentay ee 4 g airtel haddan waxay markaasi kuusii xoojisay adeegyada 4 g oo aad markaasi ka helayso ismaamalada kala duwan ee dalka meel walba aad joogto dabcan dhibaato iyo xoogan kama ma- mala kulmi kartid dhanka qadska ee airtel ee kuu keentay adeega 4 g wuxuuna ku siinaya adeegyada dhegeys- dhegeystay wax waliba oo markaasi adiga kuu fududayn karo si wanaagsanna aad u isticmaali karto haddaad muuqaal ka daawan karayso youtube-ka dabcan horaan dhibaato ay ka haysatay dhanka airtelka ama qadka airtel aad isticmaali jirtay laakiin iminka waa lagaa soco waa laga hagaajiyey oo dhib dambe mar kale ama dib dambe mar kale uga maala caali doontid qadka markaasi xawlihiisa ama xa- ah, xawligiisa aadka u sarreeya ee 4g airtel ee ku keentay dhegeystayaal haddaba waxaa markaasi soo dejisaten karaad dhegeysan kartaa wax waliba aad doonto wax waliba dhanka youtube-ka qadadka weliba internetka aad isticmaali karayso dhegeystayaal waana qad markaasi aad u sarreeyo oo markaasi ay kugu talagashay shirkadda isgaarsiinta airtel meel walba ee kenyaanka ama weliba qadka aad adiga ka joogto dhegeysta maantaba ku biir qadka telefoonka casriga ee airtel oo tag laanta kugu dhow ee airtel soona qabso lafta airtel oo 4g oo markaasi xabaarahaasa ama qadka xawligiisa adeega xawli ah mar oo dheer ah aad ku heli karto waana mid markaasi meel waliba baadiye waliba aad togto ama tuulo waliba aad togto si wanaagsan aad wax walba uga faaidi karto dhegis internetka iyo telefoji wuxuu markaasi kaa caawinaya in aad daawato wax waliba aad adiga jecesha wax waliba markaasi ku qusay wax waliba markaasi adiga aad danayso haddii markaas in badan aad madaxa luuli jirto dhihi jirtay dabcan qadka aad buu ugu xunyaya laftan way dhibtay oo airtel waa nacay ee airtel sidan waaye laakiin airtel waxay kuleedahay taasi anagaa ka haqabtirnay oo markaasi kaa shaafinay iminkan waxaana isticmaali karta lafta airtel ee 4g qadka xaw- xawaarihiisu aadka u sarreeya ee sida xun markaasi ku socda dhegeystayaal oo markaasi halmarna qadka markaas ama elbrex yar xitaa qadka markaasi aan kaa lumaynin oo lakaa bixi karin dhegeys sida inaad markaasi daawato xirfadaha cusub oo markaas waxaa ka baran karta sidoo kalena caruurta waxay markaasi ay ka daawan karayaan qa- markaasi kaatuunada waxyaalaha markaasi xiisay iyo weliba cashirka sidoo kale dib aad ugu muraajicin karto casharada laylig kuwa dugsigada looga soo dhiibo kuwa markaasi iskuulada looga soo dhiibo waxaasoo dhan ayaa markaasi qadka ay kuu fududanaysa oo sidoo kale hawsha ay si wacan oo qurux badan ah howlahaada ku wadan kartaa dhegeysan waana qadka markaasi xawaarihiisa uu sarreeya ee airtel ee 4g haddaad baadiyaha meelaha fogfog aad ku sugan tahay maanta telefoonka waad haysata dabcan qadka waad haysataa oo sidoo kale waxaa lagaa doonaya inaad boqoto ka- kadibna aad soo qaadato lafta airtel oo markaasi ay tahay mid 4g dhegeystayaal kan tuulada jooga kan baadiyaha jooga kan geela la jira kan ariga la jiro wuxuu markaasi si toos oo la soo xiriiri karaa maxamed cali amase mawliid maxamed shuuriye wuxuuna dhihi karaa qadka ayaan isticmaalayaa waana mid markaasi shaki aan ku jirin adigoo tuuladii aad jirto leedahay war biyaan u baahannahay oo biyahana la soo gaarsiiyo oo booyadaha arigii baa ina sidan naga ah iyo sidan waxaasoo dhan haddii horaan aad ma- dhibaato ay ka haystay dhihi jirtay ama meel aad usoo raadsan jirtay meel qad leh iminkan taasi sheekadada warkeeda ha ku dayso oo cilkaada waa lagaa saaray saaxib aan dib ugu soo laabana barnaamijka hogaanka dhegeystayaal laakiin waxaana shirkadda safaricom intaana weli aan gudagelin laakiin safaricom iyo weliba bankiga k c b dhegeystayaasha qodobka dooda dee markale xasuusay dhegeystayaal waxaan saaka markaasi diiradda ku saaran kaga hadlaynaha arrimaha hinaasaha iyo dhibaatada markaasi qofka ku keeni kara iyo weliba marxaladaha haddaba hinaasahu mar weliba astaan umaaha jeceel ayadoo markaasi qiyaa- siyaabo kala duwan markaasi loogu kala macneeyey iyo weliba waxa qofka markaasi ku keeni kara kaga dhalan kara waxa qofka hinaasaha ama masiirka ku keeni kara gabadha haddaba maxay tahay waxa sheega ugu muhiimsan sheega gabadha ee leedahay dabcan aniga uma dulqaadan kari umana dulqaadan kari marnaba uma dulqaadan kari in reer kale markaasi lala yeesha ama waxa markaasi gubay waxa gubay waxa kuleelaya caro ka keenaya waxa markaasi miirkeeda daboolaya waxa markaasi qofka xitaa markaasi keenayso inay reerka dhan ay nacdo maxay tahay waxa ugu weyn halka shay oo keliya las oran karo maxay tahay waa hal shay oo keliya las oran karo maxay tahay eber toddoba eber laba saddex shan eber eber sagaal eber eber toddoba sideed eber hal eber shan hal eber shan qadadka telefoonada dhegeystayaasha weliba hablaha gabdhahana sidoo kale way ii sheegi karaan maxay tahay waxa adiga dhibsan karayso aad leeda hal shay bisa ay daran waxa kale caadi ba ii tahay qadka telefoonka dhegeystaha ugu hore oo barnaamijka qaybtiisa ugu dambe walaal soo dhowo qadkaad ku jirta waan ku salaamaya barka wanaagsan يوسف بكر يوسف بكر وأحمد عبد الله عثمان.
axmedow haye abow soo dhowow
وعدوي ولا لو أنا سايقي دوري أنا أقول لك ألف أهلا ويدين ربا إذا عدوا وأنا قال لو سنت هذا القاضي وحبك من مقلة مقرة oraamu miya
الرام وحبها هذا القاضي وحبك عن من مقلة daqiiqada daqiiq- daq- daqiiqada kadib wax yar dhegeyso insha allah waxbaa laga bedeli doonaa qadka telefoonka walaal soo dhowo magacaaga waxaan ka xumahay dhegeystayaas idaacadda star f m ee weli dhegeysanaysaan arrimaha barnaamijka qoyska ayaan ku gujirnaa khamiis weliba halkan- halkan aad ka dhegeystaan yuusuf bakat walaal magacaaga wacalaykum salaam waraxmatullahi wabarakaatu
inaan waa caligelay oo dhagaag jooge cali ganay soo dhowow saaxib
oo waan ku salaamaya beryahan waa abaar baan baan baan heesa oo waan idinla soo xiriiri laanay saaxiibaha anagii ba- maaragtay isaa f m cafwan ilaahay baa insha allah abaarta saari doonaa cali ganayow
telefoonka saa meel u dhignay isma aragne ha maalmo kadib ama saacado kadib baan selaynahay mhm
ilaahay idinkiis waa maaragtay santaraalka bulshada ayaad joogtaane bal islaamka usoo duceeye waa fiicantiin ilaahay khayr ha idin siiye aada iyo aad
horta waxaa lagaga bixi karaa horta isfahanka maarata inta badan yaa keenayo isfahan la-aanta keenayso masaarka aada iyo aad
iimaan la-aana way ku jirtaa oo qofkaasi inuu ilaahay ku kalsoon yahay oo diin naag diinle marka hore oo maarata ilaahay gacanta kuusoo geliyo inay iska taysiirataa laga yaaba oo isfahantaan mhm
marka waxaa laga yaabaa middan kale ayadoo maanta raalli baana intee ku dhacdo oo reerkii ee kula eegeyso berina haddana ee kaa hor imaato oo reerkii inay dumiso ama ayada dunto ee ku fikirto mhm
laakiin naasi diinta le haddii maaragtay intaan reerka la yeelin horta gabdhaha waxaa weeye marka koowaad in lala tashado la yidhaahdo reer baan sameyn rabaa ogaanteeda lahow marka naagaha waxay leeyihin wax maseertir la dhaho waa wax ilaa iyo maxaan ku rahdaa marka cali ganayow masirtirka koormuu imaadaa ma markii arrinta loo sheego mise kadib markay arooska uu ninka u galo bahda kale u waqtigan uu la soo qaatay inta intaan la bilaabin waxaasoo dhan hawsha intaan la gelin aha u- u- masirtir buu siinaya gabadha hawsha intaan waxaasoo dhan la gelin aha markaad ka wada hadashaan oo ka wada heshiisaan waxaa laga laakiin yaabaa- cali ganayow maaragtay, cali ganayow gabdhaha qaar eh, waxna way ogo- eh, qaar ma ogolaanayaan Eh, marka adiga taadan baa kasii wadanayso laakiin waajibkaada keliya inaad fariintii aada gudbisay oo inaad dhahdo xalimo waan guursanayaa hadduu ilaahay raalli ka noqdo bisha soo socota waqtiga waqtigaas saas ogow
sidaa un weeye horta waxaa weeye adiga waajibkaad iska ridaysaa maaragtay haddee yeeshi Falasfayaad haddee haddee iska ridaysaa.
haddee yeeshi haddee yeelin haddee yeelin iyo haddee yeeshaba adiga horta reerku waa maaragtay waad ku fikirsan kunka waan baayar oo dhan haddii la joojiyo oo naag hadalkeeda la yeelo haddaan kaftan kaftan oga dhigana ka waran
kaftan kaftan taa ma shaqeynaysa way kula kacay hadhowto yeelada way kula kacaysaa aye
laakiin se waxaa muhiime Ah,
horta markii koowaad ee koob gabadhaa sheekaysanaysaan mhm.
waxaa la rabaa inaad ku bilowdo tiraahdo markaad adi arooska ka baxdo si kale aan guursani aad iyo aad
marka gabadha iyadoo reer in lala yeelan rabo hubto waa ina yani xan xanta waa ina xanta usii badisaa waa inaa xanta usii badisa
aye waxaa tiraahda aniga so adoo kale oo wanaagsan ila raadi sax
marka fikirka maseerka oo dhan ayadoo ka dhammaaday oo horaan ka soo daashay oo warka uu ku batay oo oo quusatay ayadoo la- ayadoon reer noqonin oo la qabin markii aad ka dhaadhicisay sax ayadoo uu ku batay Ah.
maartay reerka imaani markaa kadib hadhowto way kula jaan qaadi oo waxay ogolaanay in lala guursado sax sax sax
marka laakiinse ragga laftiisa aad buu leeyaho Mhm.
gabdhaha waxay arkayaan tu dariskooda ee oo la xumeeyey oo markii gabar lala guursaday la xumeeyey sax
xaqa iyo waddada saxda ee lama helayo sax
ninka waxaa laga yaabaa islaan gabadh wuxuu u qabay afar iyo saddex meelaha u dhashay Mhm.
su kala guursaday Mhm.
marka qof walba waktigiisa inuu siiyo oo qof walba sheekadiisii iyo gurigiisii iyo joogistiisii iyo cunto kuxunkiisii iyo labiskiisii maaragtay meeshaas uu saarnaada yaa la rabaa aad iyo aad
laakiinse shan caw waxaad ku dhacday islaantii oo gaariskaa degan laba habeenna waxaad la bariday tii kaloo dheerta degan marka Marka- waxaa waxay dhibsanaysaa marka maqna maqnaanshaha wixii ay baratay maqnaanshahaasi waxaa soo diidaysaa miya marka
waxaa aada u jiraba oo inta badan aan ognahay maamooyinka hadeeba maaragtay dhalma baxaan Ah.
hadda dadka soomaalida waxay aada ugu badan yihiin gurigaba inay teginba oo reerkiiba laga guuro
haye
marka waxaa weeye markay maamadii dhimato way dhimatay uu maqlo u imaanay tacsiyadii allahu akbar haye
marka ragga laftiisa waa dambiile laakiinse haddii haqa la muujiyo oo waxaa la rabaa islaanta baaweynta horta haqa weyn in ayada iskale ah sax sax
galabtii hataa guriga kale hataa maanta ma caawa ku qoran tahay hate waxaa la rabaa inaad ilaa iyo maqrabiyadii salaanta oo adi- oo weysada oo weysada lagu keeno oo shaaha casarka lagu lagu kariyo casarka haa shaha aad meesha ka cabto ilmaha aad diintoodii iyo kala ogaato akhlaaqdoodii iyo wixii joogi iyo wixii maqan oo maamada u sheekeyso maqribki maqrib maqrib maqrib markaas masaajidka ku tukadan xaalkaa kasii baxa soo noqonin Aad tiraahdo idinkuma soo noqonayo hadee nabadeenna inkastoo nabadeenna u daran la yiri bilcanta maya waa laga aamusaa masaajidka hal maba lasoo laabto waa nabadna ma la- waa laga sii tegaa ama aamusan baa la baxaa baa la yiri marka walaal lacagta iga gooda aad aad waa sad yani gene saaxiibkaasi aad buu mahadsan yahay waa dabcan waa dadka aan aadka ugu hayso dadka markaasi aan jeclahay inay barnaamijyada ka qayb qaataan idaacadda star f m codka gobolka waqaybar walaal soo dhow magacaaga
Hello, asalaamu calaykum.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
Mudan waa ku salaam Faadumo Joosman Dheela. Barnaamijkii haddaan sitee uma la socodin soo celiyay.
الله فاضمه هي ولا سو دو مقعقة ألو ستار اف ام Yusuf Bakaw.
وين
Hello.
أكو مقلع ولا Waa Cusmaan Kowde.
عثمان وهي Laba kelimaan kusoo qitimaya aniga marka waa iga goy baalka.
هاد ياد
Dee horta guurka hala badiyaa la yaraynin.
صح
Aan lagu ekaan hal gabar keliya.
هاد ياد
Waxaanse kuu sheegayaa أها haddii la guurka hala yareeyo ummadda Nabi Maxamed baa la yaraynayaa mug صح
gabdhaha taas kuma raacayno shareecadaa noo tilmaantay هاد ياد هاد ياد gabar hadda kahor waxaa jirta baa caqli madneed oo qabiil ka dhalatay أها aad bay cajiib weyd baa waa qabiilka waxa war gabadhan aan nabadoon ka dhigana أها war ma dhacay sheeg tira naag nabadoon ma noqotee آه، arrintaa ka noqdo هي gabadhu waxaa la yidhi mar alla markay reerku qabtaan odayaasha ka mid tahay gartay waxaad ka goysaa صح
waxay tiri arrintaas ka fiirsada ma jirtaa maalinka dambe shir baa la dhigo oo loo yeeray هي arrintaa ma soo raacdeen ha waxay idin sheegayaa bay tiri wax yar waxaad helaysaan أمم، ragga meesha fadhiyo آه ha la kala baxo هي intay bahir dhashay intay bahaweyn dhashay tiri dhaca loo kala baxo هاد ياد intay bahir dhalashay intay bahir dhashay baa badatay baa leeyahay laba jibaar noqotay صح
naag hadii talada yaala waxay tiri intaan ma dhalateen هي
ee waxaad yeelaysaa naag nabadoon ma noqotee anigana mar hore ay tiri bahir ila guursada يعني waxay waxay ula jeedaa ti anu wixii hore ogolaaday haa wax baan ogolaaday marka wax walba waan iska ogolaan bay ula jeedaa si fiican aad iyo aad gabdhaha la maslexa laakiin gurka la badiyo intaas ugu baxaya aad baad umaqsan tahay saaxiibkaasi hadda ka horena nin wadaad wuxuu idhahay adeerow hee haddii har reer aad yeelato hareerkaas waxaa suurtagal ah inay markaa da' noqoto ay ku tashadaan oo caruurtii hooyadii ay dhinac isku bah en- bahdi ay dhinac ma- yacni caruurtii hooyadii ay dhinac maraan waa haddii hal bah aad leedahay laakiin haddii ha- laba bah aad leedahay dabcan cid ku tashan karta ma lahan haddii qoyskan ay ku tashaan qoyska kale ku badbaadaysa haddii qoyska ku tashadaan qoyskan baa ku badbaadaysaa marnaba ma laga yaabo inay laba qoys hal mar ay ku tashadaan marka wuxuu leeyahay qoys waxaa kasii fiican qoys kale qoys kale waxaa kasii fiican mid saddexaad Mhm, warkiisa walaal magacaaga ah ka xumaay gabadhaasi haa bay dhahday ma garanay wuxuu lajid haa walaal magacaaga isagana waqadku telefoonku ka gabay xigaha ugu dambe walaalka soo dhowo magacaaga
asalaamu calaykum wacalaykum salaam waraxmatullaahi wabarakaatu maxamed colow joogo waxaa waaye gaarisa maxamed colow gaarisa soo dhowo maxamed colow haa barnaamijka dhan qaybgala waxaan dhihi lahaa Mhm. ka xumaay dhegeystaasi walaal soo dhowo magacaaga waa ka xumaay dhegeystayaasha qadka telefoonka adiga u dambeeya walaal magacaaga
salaamu calaykum وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته هل دقيقان كسينا يا saahad maxamed aadan wey xamdi ramo محمد آدم رامو هيا
aadan wey awdal aadan wey horta no ramo barnaamij nooga xisiis baa ku furan sheekayna وحبا لقى قمان دونا صاحب إن شاء الله aa si aan ku furan kowda مهم.
waxaan wada waxaan malayna kolley lamaanaha sida dhana doon هنا سها صاحب مسيرك مسيرك آه
sir farkina oo dumarka ku badan yahay kowda مهم.
aa waxay ilaahay war horta waxa leela ma ma gar مهم.
dadka ugu oo dumarka nooga badan masir dalla مهم.
markan laakiin waxaan baryaa hadda socda horta waxa waxa masir ma waa waxa maartay foodo ma gar مهم.
dumarka waxay maartay rag ilaahay u baneeyo oo haddii maartay awoodo horta shuruud baa ku xiran maogtahay lamaanaha kale oo guurtaa مهم.
shuruud baa ku ku xiran maartay haddii kara oo maartay oo laba ama saddex ka dhigi karo oo labadooda xaqooda kusoo dhigi karo مم.
waa guursan karaa inay ka rasmaa dumarka laakiin baryaa waxaa waaye waxaan aragnay dumarka inay maartay ka hortaagin bataatan ba maartay lala- inay lala guursan صح
ninkii maartay oo awoodo hanti ilaahay siiyey
ayaa ka hortaagan yahay maarata inay naag kale la guursadaan ka hortaagan yahay haddii tu ahaan badiba ha- qaar marka la haa kale la guursado oo bur gurigooda ka gudbimo oo burburaan Mhm.
qaar waxay ku leeyahay maseersiraa uu leeyahay maarata intii kaas loo gada oo kale loo guri loo gada haddana Mhm.
iyadoo maarata xaas weyn Mhm.
markaan in la kalifo maaha waxaa ilaahay ninka ragga ilaahay u baneeyey inay kalifto oo ka eleyso taatan iska eleyso oo naag kale maba la guursanay leeyahay horta waa dembi ay ku tahay gabadha muslimada ma garan aad baad u maadsan tahay een, raggii hore maxaa iyo aadan?
ragga hadda joogana ismid maa ma garan Mhm.
ismid maa raggii hore waa waaye saddex ilaa waa guursan jira dadka batada ma baadiya u badnaayo saddex iyo afar ba guursan jira laakiin waa maarata waa la kala dabri jiray aqliga aqliga dadka hadda maaratay waxaad arkaysaa dad labaad ay guursadaan oo maro gacantaada ku jira ku hore looma daadeen soomaali ay tireen ma garan Mhm.
ilmihii hore ciddii hore ka tagayaan oo daadinayan tuka tii kale maaragtay gadaal ka gursiyeen bay agtooda ka fadhiisanayan waa tahay maxamed aadan aad baad u maadsan tahay saaxib dhegeystaasi dhankaas rama iga socon ku mahadsan yahay dhegeystayaal ma- dunida waa tillaabsatay oo waxaa markaas la jooga dunia casri ah adeega internetka wuxuu markaas noqda mid aan marnaba laga maarmi karin waayo waxaad markaas ka faa'idaysan kartaa adeegyada kala duwan markaad haysato internet waxaad haysataa adeegyada dowladda dabcan adeegyada markaas dowladda ay bixisay inaad si toos ah caadi markaasi aad uga codsan karto baasaboorada laysinka darawalnimada iyo waxaa la midka sidoo kale waxaad qofku haystaa in markaasi si qaa- si qaaskiis ah oo wax waliba halkaas uu kala socon karo familiga iyo asxaabta waxaasoo dhan ay markaasi ka raaligelin karaan internetka haddaba safaricom waxay markaasi kulada ka faa'iidaysay adeega internetka si aad u hesho waxba ka badan oo aad u baahneed star five four four hasha xiddig shan afar afar afar afar geys qof waliba oo markaasi ka mid ah macaamiisha safaricom wuxuu markaasi kaga faa'idaysan karaa adeega internetka xirfad cusub oo markaas aad ka baran karta sida inaad hablaha markaas inay ka baran karaan cunno karinta ah. haddii ogayga markaas ama odaygaaga aad aragto inuu markaasi uu kaa dulmaraysanayo oo sidoo kale uu kula hadlilaya waa inaad ogaataa dib aad iskugu laabata bal ka waran dhegeystay adigoo markaas telefoonka gacanta aad ku haysato aad markaas wax waliba dhammaystiran aad heli karayso dunida waxa iyo daaficida sida wax u kala socdaan waa goorma waa markaad haysatay internet xabariisu aad ku saray internetkaasi oo mar shirkadda ay kugu talgashay star five four four hasham xiddig shan afar afar afar geys ma jeceshay inaad markaas wax muxaadaro gabayo muxa- iyo waxyaalo kala duwan oo markaasi ku xiisi geliyo aad markaasi kaga faa'iidayso shirkadda safaricom dhegeysa maanta waa ka faa'iidayso oo ha iska beeldarayn fursadaha waqti waliba shaqana waa ku raadsan kartaa dhegeystayaal bangiga k c b ayaa sidoo kale wuxuu halkan asagana garab u hayaa dadka macaamiisha dadka markaas la doonaya in loo kobciyo ganacsigooda bal ka waran qofkaad goobka aad goobka adiga markaas goobtaada jooga ama ganacsigaada sidoo kale doonaya in wax kaala qabto haddaba shirkada bangiga ee k c b waxaa markaas doonaya in markaas uu ka haqabtiro baahiyada kala duwan halkaad joogto islamarkaana xaqiijiya inuu ganacsigaaga heerka aad doonayso kaa gaarsiiyo bangiga k c b bank wuxuu leeyahay in ka badan ilaa iyo laba boqol oo laan guud ahaan dalka waxaana markaas ku- uu ka hadlay oo markaas uu ka helaysa dalalka markaasi kenya rwanda burundi tanzania koonfurta sudan ama south sudan iyo etoobiya bangiga k c b waxau markaas leeyahay adeegyada kala duwan sida maalgelinta xoolaha hag- hagbada ama ayuutada maalgelinta ganacsiga adeega hagbada ama ayuutada waxaa markaasi kaga faa'iidsan karaan dad aad iskugu imaaday ama sidoo kale maalgashi doonaya inay samaystaan oo ku wadeeshiyaan tiradoodan ow tahay inta udhexaysa shan iyo konton qof waxaana fursad markaas u helayaan inay helayaan lacag gaaraysa shan iyo labaatan waa shan iyo konton milyan oo lacagta dalkani kenya guud mu- in yarna ay ku bixin karaan muddo lix sana gudahooda ay ku bixin karaan bulshada soomaaliyeed oo kuwa markaas isticmaala hanaanka hagbada ama yuutada adeegan waxaa markaas doonaya in markaas si wanaagsan uga faa'iidaysan karayaan bangiga wuxuu markaas leeyahay adeegyada k c b sahal bank waa qayb markaas ka mid ah bangiyada k c b oo adeeg waafaqsan shareecada islaamka waana hanaan markaas keliya ka shaqayn kara kobaca dhaqaalaha balse u hogaansan- u hogaansan kara qiimahaaga aa, kuu hogaamin kara sida adiga doonayso waxaana uu ku siinaya adeegyada kala duwan ee waafaqsan shareecada islaamka waana adeeg markaas si gaar ah mu- muslimiinta ah uga faa'iidaysan karaan maanta waa ka faa'iidaysa adeega k c b oo tag laanta kugu dhow ee bangiga dhammaan laamaha kala duwan ee bangiyadaana ka helaysa adeega k c b sahal bankiga dhegeysta ma tahay ganacsade macaamiilka ah markaasi bankiga k c b bal waxaad markaasi noo sheegtaa sida bankiga k c b uu kuu caawiyo adiga iyo ganacsigaaga wixii macluumaad ah dheeraad ah kala xiriir sta waa kala xiriir eber toddoba sh- waa eber hal eber waa eber toddo- waa hal hal eber sideed toddoba eber eber eber haddaa mar kale kugu celi lambarka adiga oo macluumaadka kala xiriiri karto bankiga k c b waa eber toddoba hal hal eber sideed toddoba eber eber eber ama whatsappka eber toddoba hal hal eber sideed toddoba eber sideed toddoba ama booqo laanta kugu dhow ee bangiga k c b bangiga waa saaxiibka bangigaaga ee maantaba booqo eh, sidoo kale ka macaamil kama faa- kana faa'id dhegeystayaal aan ugu dambeyn kuu sheega dhegeysta warar farxa- warar farxad leh ayaan markaasi macaamiisha dhammaan lafta isticmaalaha ee qadka airtel loo sheegayaa in markaas imikan xabaaro aad u dheer oo sidoo kale adeega ay kaga faa'idaysan karaan 4g loo keena meel walba ay joogaan kenyaanka ama walba wadanka aad ka joogto ayaa tahel haatan waxaa markaas kuusii xoojinaya adeega foji oo aad markaas ka helaysid maamulada kala duwan ee dalka adeega foji wuxuu markaas ku siinayaa adeeg markaas qiimo wanaagsan adeeg markaas tayadiisa aad u wanaagsan tahay adeeg markaas dhammaystiran oo si fudud wax walba oo halkaas aad uga isticmaali kartaa waa adeeg markaas foji oo xabaarihiisu aad u sare ee tele kugu talagashay haddaba ma- mu- dabcan muuqaal haddii aad doonaysa inaad ka daabato ama sidoo kale kala socoto dhanka youtube-ka way kuu fududahay ama live halkaas aad wax walba kala socon karto wararka iyo waxyaala barnaamijyada wax wal- adiga aad xiiseynayso halkaas ay kala socon kartaa qayb- adigoo markaas kaga faisan qayb lafta markaasi safar waa lafta markaasi airtel ay kugu talagashay ee markaasi four g haddaba dhegeysta kaga faaidayso waayo maxa- maba aan culeys ah ma hadda kadam culeys ma dareemi kartid dhegeysta maantaba ku biir qadka telefoonka casriga ee airtel oo taglaanta kugu dhow ee airtel soona qabso lafta airtel oo four g ah xusuusnow waxaa markaasi lagaa doonaya inaad timid ama la timid kaarka aqoonsiga markaad tegayso dukaamada airtel internetka airtel oo four g wuxuu markaasi kaa caawinaya inaad daawato waxyaabo badan oo adiga markaasi danayso xiisayso qiimayso oo aan markaas in badan dhibaato ka haysatay adigoo meelaha fogfog miyiga baadiyaha tuulooyinka meelaha kala du meelaha kala fogfog joogo ayay markaasi kuu suurtagelisay kuuna fududaysay in shirkada airtel laftaada aad u isticmaali karto waana qadka xabaarihiisu aad ku dheereeya ee a- adeega xawliga ee dheer ee four g loo yaqaano si ina markaasi ka daawato xirfadaha oo aad markaasi ka barato waxyaalaha markaas adiga ku xiisa geli waxaa markaas in badan aad ku taamaysay kuna rajaynaysay sidoo kale caruurta wax badan inaad uga maraajicin karto casharada layliga ama casharada markaas iskuulada looga soo dugsiyada looga soo dhiibo ama iskuulada looga soo dhiibo inaa si wanaagsan halkaas ay kala socon karaan adigoo meelo fofog jooga dhegeystayaal waana mid markaas qiimihiisa aad u jaban yahay dhegeystayaal waana four g waana markaas in baahiyada kala duwan aad markaas ay ka haqabtiri kartaa dhegeystayaal aad baad umahadsantay sida quruxda badan u dhegeysanaysaa idaacadda star fm codka gobolka waqooyi bari dhegeystayaal barnaamijka arrimaha qoyska saaka diiradan ku sareeya arrimaha masiirka amase hinaasaha dhibaatada uu keeni karo iyo weliba hab- habka looga gudbi karo iyo waxa markaasi la gudboon ee sida markaasi loogu xalka xalka loogu heli karo ayaa saaka barnaamijka isla fiirinaya isla qaada dhigayna iyo cidda markaasi ugu daran cidda markaasi eh, sida markaasi loo xalkeeda loogu heli karo gabadha hadday wax dareento ama haddii markaasi shaki usoo kala dhexgal aad bay u mahadsan yihiin hooyadii markaasi barnaamijka inoo daafurtay xalimo saliid waa xalimo saliid xamo siciid dabcan aan filaya inay mandheera iyo sidoo kale xuseen jiis dhanka Ma- meru iyo sidoo kale dhegeystiyi naga soo xuseen buula xaabo mandheera sida quruxda ban fikirkooda ugu dhiibteen axmed dhanka ramo iyo sidoo kale mahad axmed oo sanka etoobiya mumtaaz waa gabadha yareeda Fariid- fariidada ahayd oo iyadana barnaamijka ka qayb qaadatay oo markaasi sheegtay waxa ii daran oo keliya ay dhahday gabadha yar inay markaasi ay tad- baraajo igilis ama ila tartanto oo sidoo kale halkaas loogu mashquulo laakiin kuwa kale waxba igama qaadayaan cusmaan sheekh maxamed laba mar ayuu ka qayb qaatay barnaamijka waa nin- waa- waa waa ogaaska idaacadda sidoo kalena mar weliba barnaamijka ka qayb qaata kuna taxaan arrimaha siyaasadda hadday tahay iyo arrimaha qoyska iyo weliba arrimaha gargaarka waana uga mahad celinaya cusmaan sheekh maxamed sida quruxda badan aadan maxamed oo mandhira asana iga soo way xabsa dhadhaab qadka telefoonka ka goy gabadhaasi way mahadsan tahay laakiin aad si qurux badan bay uga qayb qaatay maxamed gaarisa uu mahadsan yahay cali ganay waa dhaabihii markaasi barnaamijka ku yara dheeraaday sidoo kalena si qurux badan markaasi u tataanayay sidoo kalena ku sheegay sida saxda munaasabka ah markaasi laga doonayo in markaasi loogu hogaansamo looguna dhaqdo arrimaha markaasi masiiriga ah markii weliba imaado ee ku imaado arrimaha masiirka iyo weliba dabcan hinaasaha dabcan aad buu mahadsan yahay cali ganay dhegeystaasi faaduma qadka telefoonka ka gabagabadhaasi ama ka qayb qaadatay wax xasuuso laakiin waa ka qayb qaataan filaya mandheera Een, sidoo kale maxamed culow qadka telefoonka ka go dhegeystaasi ma- een, sidoo kale dhegeysi maxamed aadan oo u dambeeyey qadka telefoonka hadda aad buu u mahadsan yahay saaxiibada qaqaayaha iyo qadarinta mudan shukran shakuura wa shukran jaziilan sidii quruxda badan fikirka aragtiina aad barnaamijka uga qayb qaateen ugu dhibatay barnaamijkii tan iyo hawada markuu soo galay tobanka waa raalli ahda waa sideedii qadar soddon iyo shan daqiiqa ee muinkan saacadda waxay tilmaamaysaa tobankii qow iyo afartan waa kow iyo afartan barqanimee aad baad u mahadsantihiin dhegeystayaal waxaynoo ballan ah hadduu ee maharaale ka noqdo maalinta berito oo markaas arrimaha xaaladda dalka barnaamijka aan ku eegi doono kuna fiirin doono dhegeystayaal aad baad u mahadsantihiin waana qurux badantihiin dhammaan sida qalbiyadiina u qurux badan yihiin ayaa markaasi aan halkan uga dareemayaa sida quruxda badan aad ii dhegeysanaysaan barnaamijyadan oo qayb qaadanaysaan dhegeystayaal haddaba waxyaalaha dhibaatada u ah qoyska waa ina markaasi aan ka fogaanaa kana dheeraana oo dhibaato u keeni kara burburka qoyska waa ina markaasi isku tix qaadanaa oo isku dhegeysanaa oo dhibaato weliba aan kaga gudubnaa wax weliba qoysaskana wax weliba reerarka ay ku burburi karaan reer kale ha u dumin reerkaada qoyskaada dhisan reer kale ha u dumin fadlan waa ina markaasi aad laakiin ragnimo iyo kartinimo aad oola imaata gabdhahana markaas inay dheganugulaadaan oo markaasi sida munaasabka sida markaas wuxuu kusoo bar wax u qoran qof waliba waan maayo laakiin waa inaan isfahanaa dhegeystayaal oo reerka uusan burburin mar waliba aan ka taxadarna aan dhisnaa qoyska qoyska kale aan sii dhisnaa ilaa markaasi kuwa kale aan rajo aan gelina aan ku dhahnaa qoyska aad u macaan yahay dhegeystayaal mahadsanidin sidaasii nabadgelyo ayno barito hadduu ee bahraale ka- hadduu ee bahraale ka noqdo dhegeystayaal yuusuf bakad sidaasii nabadgelyo ayuuni leeyahay macsalaam dhammaantiin